الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير suurat almujaadila ayaan ku dhex jirnay aayadda kow iyo tobnaad ayuu darseeni ka bilaabanaya rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow idaa goortii qiila la yidhaahdo lakum idinka markii laydinku yidhaahdo tafasaxuu waasiciya fi lmajaalisi meelaha la fadhiyo meelaha la fadhiisto waasiciya markii layla yidhahdo fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu alla wuu waasicini lakum allah idin waasicin waidaa goortii qiila la yidhaahdo unshuzuu hinqada fanshuzuu hinqada kaca marka la yidhahdana istaaga way macnaha yarfac wuu kor yeelayaa allahu alle aladiina kuwa aamanuu rumeeya oo minkum idinka idinka mid ah iyo waladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma garashada iyo aqoonta la siiyey darajaatin darajooyin buu ilaahay u koryeelaya wallahu allana bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaani khabiirun midkii xoggaal waawey ayadani waxay ka hadlaysaa aadaabta majaalista golayaasha la fadhiyo iyo meelaha laysla fadhiyo aadaabta ay leedahay ee shareecadu u dejisay ayay ka hadlaysa wuxuu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala dadkii mu'miniinta ahay markii laydin yidhaahdo fadhiga waasiciya oo kala durka oo isu banneeya sidaa markii laydin yidhaahdo hadhaga adeygina ee waasiciya yacni waxa weye fadhiga waasiciya oo kala durka oo boosiisa siiya wey macnaha haddaad sidaa yeeshaan yafsix laahu lakum alla subxaana wa tacaala wuxuu idin waasicinaya kulla shay wey wax walba wixii laydin waasicinaya lama sheegin waxaa loo sheegin waxaa la rabaa wax walba inuu hadalku ku dhaco wax kasta oo wanaaga ilahay waa idin waasicinaya subxana wa tacaala ayib waxay yani waxa wey la diidan yahay in fadhiga la fadhiyo dadka qaarkii intay yimaadaan kuwa kale ay ka kacsadaan oo markaa fadhiistaan oo nabigu sal lla lay slam waa ka xadiid saxiixa ku odhanaya laa yuqiimu arajulu arajula min majlisihi fayajlisu fiih walakin tafasaxuu watawasacuu buu nabigu sal lla lay slam xadiidka bukhaari iyo muslim min xadiidi cabdillahi bni cumar nebigu wuxu uhi sal lla lay slam ninku yuusan ninka kale meeshuu fadhiyo ka kicinin oo isagu markaa uu fadhiisanayo laakiin isu waasiciya oo kala durka sidaasuu nabigu yiri sal lay slam isu waasiciya tafasaxuu watawasacuu buu nabi yiri sal lay slam marka iga yani waxa weye ka kac anigaa fadhiisanaye lama ogola xataa waxa weeye aada madax ahaatid aada culimo ahaatid aada magac lahaatid waxaa la doonayaa in la kala durko boos laysu baneeyo laakiin iga kac anaa fadhiisanaya maya taa shareecad wey waxaase la ogol yahay in laysku durdurko laysku dhadhawaado gacan isma cidhiidiyo markaa kadibna ruuxii boos loo baneeyo oo sidaa tafasuca iyo tafasuxaas iyo tawasucaas shareecadu inoo jidaynaysa macna cabdullahi bni cumar radi allahu canhu ayaa wuxuu ahaan jiray sidii isagoo boos looga kacay ma fadhiisan jirin ruuxu inuu jeclaado markii uu soo istaago in loo kaco ama boos looga kaco ama dadku isu taagaanna waa arrin dhibkeeda la wey nabiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh xadiis saxiixa uu ku odhanaya man axaba an yatamathala lahu nnaasu qiyaama falyatabawa maqcadahu min annaar ruuxa jecel dadku inay isu taagaan un oo qalbigiisa taasi ku jirtaay naarta meeshuu ka geli lahaa hawsii diyaargaroobu nabi sal lay slm saas maana addoommada ilaahay waxaad u kackacsanayseen u jecesha inay ku istaagaan sidaas daraaddeed asxaabu rasuulilahi sal lay wasalam qadarintay nabiga qadarin jireen ayagoo wax qadarin kara aynan jirin haddana maca dalika isumaysan taagi jirin nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh marka sidaas weeyaan aadaabtu waxa weeye majaalista in laysu waasiciyo laakiin in layska kiciyo maaha macnaha waidaa qiila inshuzuu fanshuzuu waxaa laga wadaa tafsiirka u fiican markii laydin yidhaahdo istaaga hinqada maxaa loo hinqanaya arrimaha uun masaalixda iyo danaha isu taaga dagaalka iyo jihaadka u kaca u istaaga maaragtay ee waxaad u istaagtaan salaada u istaaga camalka khayrka isu taaga markii laydin yidhaahdana hadhaga adaygina ee khayrka u hinqada laydin yidhi u hinqada istaaga way macana ama ma ahe meeshan aada fadhidaan haddii nabiga sal lay waslam uu yidhahda ka kakaca oo socda yidhahdo baxa marka hasdhajinine hinqada oo kaca macana sidaanoo tafsir allah subxaana wa tacaala wuxuu kor yeelayaa dadka iimaanka iimaanka la yimid oo idinka mid ah iyo kuwa cilmiga leh khaas ahaan darajooyin buu alla u kor yeelaya oo kuwa cilmiga u saaxiibka cilmiga la siiy cilmigani waa cilmiga kitaabka iyo sunnada nabiga sal lay slam cilmigaas w cilmiga sidiisaba magaca mudan ee qiimaha le kaastaga way maanaa ayb dadka mu'miniinta ah darajooyin baa loo koryeelaya yacni adduunkana sharaf iyo qiimay ku leeyihin aakharana darajooyin jannay leeyihin dadkii mu'miniintaa qaar ka mid a baa si gooniya loo magacaabay oo waxaa la yidhi waaladiina uutuu lcilma waa takhsiisun bacda tacmiim weeyaanoo lilihtimaam mu'miniintii guud darajaad waa leeyihin laakiin haddana si gooniya waxaa usii mudan in la magacaaboo la sheego dadka cilmiga le ee aqoonta le ee muminiinta ka mid a saas maana ayadda waxay ka mid tahay aayaadka tilmaamaya cilmiga iyo garashada diinta iyo sharafta ay leedahay ilaahay subxana wa tacaala muminiinta guud dadka ahlulcilmiga ee aqoonta diinta ule culimada ah dadkaasuu si gooniya ilahay usii magacaabay subxaana wa tacaala oo mudnaan gooniya uu siinaya maana oo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh darajooyinkooda markuu cabiraya waa ka odhanaya yani waxa weeyaan ninka caalimka ah ninka caalimkaee aqoonta uleh diinta islaamka aqoonta uleh wuxuu uga fadli badan yahay ninka caabidka iska cibaadaysa sida aan anigu uga fadli badnahay ummadda ninka ugu hooseeya waa darajaad marka darajooyin waay masalana yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo idaa goortii qiila la yidhaahdo lakum idinka laydinku yidhaahdo tafasaxuu waasiciya fi lmajaalisi golayaasha la fadhiyo meelaha la fadhiisto waasiciya marka laydin yidhaahdo fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu alla wuu waasicini lakum idinka wuu idin waasicin wax kaste risiquu idin waasicin yani waxa weye cimriguu idin waasicin noloshuu idin waasicin qabriguu idin waasicin qiyaamada yani waxa weye mansilkuu idin waasicin wahaakada yafsax illaahu lakum waidaa goortii qiila la yidhaahdo inshuzuu hinqada oo istaaga fanshuzuu hinqada oo khayrka laydinku yeedhayo isu taaga ha madax adeyginoo dhulkaa isku dhajinine yarfac wuu kor yeeli allahu alle aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo minkum idinka idinka mid a iyo waladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey wuxuu u koryeelayaa darajaatin darajaatin darajooyin buu alla u koryeelaya subxana wa tacaala darajooyin darajooyin aakharo iyo kuwo adduunyaba ilaahay kor buu ugu qaadaya oo iyagu qiimahaasay leeyihin wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun midkii gun og wey oo xoogaalu ah ya ayuha aladiina aamanuu ida naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa labadan aayadood ee isku xiga waxay ka hadlayaan ayadana nebiga qaabilidiisa aadaab iyadana loo dejiyay markay saxaabadu nabiga qaabilayaan sal lay slam yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo idaa goortii naajaytum aada la faqdaan alrasuula rasuulka markaad la faqdaan ood rabtaan inaad la hasawdaan faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum faqidiinna horteeda la faqidiinna horteeda waxaad hormarisaan sadaqatan sadaqa hormariya dalika kaas oo inaad faqina aad nebiga la faqaysaan sadaqa ka hormarisaana ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan wa atharu iyadaa daahirnimo badan fain lam tajiduu haddaydaan helin sadaqadii aada hormarin lahaydeen fa ina allaha alle kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis badan wey a ashfaqtum ma baqdeen an tuqadimuu inaad hormarisaan miyaad ka baqdeen bayna yaday najwaakum faqiina hortiisa inaad hormarisaan sadaqaatin sadaqooyin taa miyaad ka baqdeen fa id waqtiga lam tafcaluu aydan oo wataaba uu toobad aqbalay allahu allana calaykum korkiina uu ka toobad aqbalay hee fa aqiimuu toosiya marka asalaata salaada toosiya wa aatuu siiya azakaata zakadana siiya dadkii lahaa wa atiicuu ateeca allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisana ka amar qaatoo yeela warkooda wallahu allana khabiirun midkii xoggaal waa wey bimaa shayga tacmaluuna aada samaynaysaan macnaheedu waxay ahayd rasuulka sal ly slam wuxuu ummadda dhan arrimaheedu u taagnaa waxoogaa marka waxaa ka muuqata in nabiga sal lay wasalam lahasaawidiisa iyo yani wax weeyaan faqiisa iyo inay badiyeen saxaabadu oo nin walba dee dan buu leeyahay inuu qaabilo oo mar uu la fadhiisto iska jeclaaday waxoogaa marka nabiguna sal lay waslam hawlo badan baa u yaalla oo ummaddii waxa weeyaan waa hogaankeedii waa macalinkii ummadda danihii khaasku halxalinayaa kuwiisii guriga iyo macnaha waxa wey reerihiisiibaa u yaalla yani waxa wey marka arrintan faraha badan ee nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh culayskan ah baa waxoogaa la yaro kala nadaaminaya oo lakala tartiibinaya waxaa la yidhi haddaad nebiga la faqaysaan faqidiinna waxaad ka hormarisaan sadaqo markaad rabto nebiga inaad la faqdo ba horta sadaqa soo bixi markaad sadaqa soo bixisa kadib nebiga u tago markaasi la faqdo saasaa lagu yidhi sidaasaa idin khayr badan oo hadde waxa wey wixii tartiibaad iyo nimaan bay yeelanaysa nebigiina kuma dhibaatoonay waa midda labaadee saasaa idin khayr badantu waxa weeye hadde sadaqana waad baxsatay nebigiina waad la faqday waa laba ajir wa atharu sidaasaa idin daahirnimo badan intaasi markay soo degtay ayaa hadde dadkii qaar aan sadaqaba haysanin baa jira nebigiina ina arkaan u baahan fain lam tajiduu baa layidhi marka haddaydan heli karin sadaqa aada la baxdaan fa ina allaha gafuurun raxiim kuwa waa laga dhaafay marka dadka xoolaha haystee sadaqada la bixi kara kuwaasaa la yidhi nebiga haddaad qaabilaysaan sadaqa ka hormariya haddaad fuqaratiin waxba idaan haysaninna idinka waa laydinka cafi meeshaa marka qoladii bixin kartay ee xil ku saarnaa baa arrintii waxoogaa ku yara cuslaatay baad moodaa ili bini aadamku sidiisa waa iska xoolo jeceli iska xoolo jeceli waxaa la yidhi marka aayaddanaa ka daba timido waa la bedelay xukunkii noocaa waa la nasakhay oo waxaa la yidhi miyaad ka baqdeen in aad faqiina nebiga aada la faqaysaan sadaqaad ka hormarisaan ma taasaad ka baqdeen taasaad ka cadshideen miyaad ka baqdeen haddii aad fali weydeen oo arrinkaa aad ku tillaabsan weydeen allana uu idinka towbad aqbalay oo uu idinka fududeeyey wey wa taaba allahu calaykum macnaha waxa weeye wuu idinka fududeeyey oo arrintii sadaqada ahayd laydinka dhaaf laakiin maxaa laydinka doonaya waad fali weydeen allana waa idinka fududeeyey laakiin maxaa laydinka rabaa fa aqiimu salaata wa aatu zakaata waatiicu allaha warasuulahu xilka idin saaren wuxuu yahay marka salaada toosiye sakadana bixiya oo xoolaha xaqa ku waajibiya bixiya alle iyo rasuulkiisana ateeca oo rasuulka markaad u tagtaan oo la faqdaan ama uu amar idin siiyo warkiisa qaata baa macnaa laleeyahy allana subxaana watacala waxaad samaysaan kii xogaal waawi waxaa la yidhahdaa aayadda hore markay soo degtay cali bn abi aalib keliya ku cawfalay bay dhaha yani aayadda hore ee sadaqa baxsada intayda nabiga la faqin faqa nabiga ka hor sadaqa baxsada cali bn abi aaliba ku camalfalay bay dhaha markuu cali ku camalfalay oo cid kale ayna weli ku camalfalin baa waxaa soo degtay aayadan ka dambayso markaba xukunkii badashay ha waa laydinka fududeeyey baa layidhi macnaa wataaba allahu calaykum saas weeyaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow idaa goortii naajaytum aad la faqdaan aad la faqaysaan alrasuula rasuulka markaad la faqdaan ood rabtaan wey inaad la faqdaan faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum yacni faqidiina aad nebiga la faqaysaan horteeda sadaqatan sadaqa hormariya sadaqa ka hormariya daalika kaa ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan oo wa atharu daahirnimo badan leanna sadaqadu qalbigay daahirisaa khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim biha waa kan soo marna marka wa atharu qalbigiiba waxay ka saaraysaa wixii yani waxa weye amraadii sida bukliga iyo amraadda noocaasoo kale ka dahiraysa fain lam tajiduu haddaydaan helin sadaqadii aada hormarin lahaydeen faina allaha alle hafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis waa laydinka daayey wey macana waa qolodee qolada qaybtaa lagaga daayey waa kuwii aan heli karin wey weliyaa laga rabaa dadkii heli karay dadkaana waxaa ka kor yeeshay oo ka qaaday aayadda dambe aashfaqtum miyaad baqdeen oo ma waxaad ka baqdeen an tuqadimuu inaad hormarisaan bayna yaday najwaakum lafaqidiina nebiga aad la faqaysaan horteeda sadaqaatin sadaqaad inaad hormarisaan miyaad ka baqdeen mataasaad ka baqdeen ood ku dhiiran weydeen faid waktiga marka faid waktigii lam tafcaluu aydaan falin arrintii sadaqada ah oo wataaba uu fududeeyey allahu allana calaykum korkiina ka fududeeyey kaaba uu toobad aqbalay oo xukunkii rabbi uu dib ugu noqdayoo markaa uu idinka fududeeyey fa aqiimuuhu toosiya markaa isaga ah shukri iyo mahadnaqid xukunkaa laydinka fududeeyey aad ka mahadnaqaysaan fa aqiimuu toosiya asalaata salaadii toosiya wa aatuu siiya azakaata zakadii siiya wa atiicuu yeela allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa yeela wallahu allana khabiirun midkii xoggaal a wey bimaa shayga tacmaluuna aad samaynaysaan alam tara ila aladiina tawallow qawman qadiba allahu calayhim ma hum minkum walaa minhum halkan aayadda laga bilaabo ilaa dhammaadka suuradda waxay ka hadlaysaa mabda asaasiya oo mabaadi'da tawxiidka ka mid ah waa mabda la yidhahda mabda lwalaa walbara yaad jeclaanaysaa yaad sinacaysaa yaa ku xiga yaadse ku xigin yaa hiila kugu leh iyo yaanse kugu lahayn mabaadi'daasa la qeexaya alam tara miyaadan ogeyn oo cilmigaagu uusan gaadhin ila aladiina kuwii xaggooda tawallow ka weli dhigtay qawman qowm ka weli dhigtay qowmkaasoo qadiba allahu alla uu cadhooday calayhim korkooda uu cadhooday maa hum kuwaa ka weli dhigtay maa hum maynan ahaanin minkum idinka kuwa idinka mida maynan ahaanin walaa minhum kuwa loo cadhooday kuwo ka midana maynan ahaanin wayaxlifuuna way dhaaranayaan cala alkadibi been korkeed bay ku dhaaranayaan walxaal hum iyagu yaclamuuna ay ogyihiin inay beenta acadda wuu diyaariyey allahu alle lahum ayaga wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey shadiidan oo adag inahum maxaa yeelay inahum iyagu saaa waxaa xumaaday maa shayga kaanuu ay ahayn yacmaluuna kuwa sameey ittakaduu waxay ka way samaysteen aymaanahum dhaarahoodii waxay ka samaysteen junnatan gaashaan bay ka dhigteen gaashaan ay ku gabbadaan bay dhaaraha ka dhiganayaan fasadduu markaasay jeediyeen dadkiibay ka jeediyeen can sabiilillahi jidka ilahay bay ka jeediyeen falahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday muhiinun oo ihaaneeya ihaano u saaxiib oo dulleeya lam tuqniya deeqi mayso canhum xaggooda ka deeqi mayso amwaaluhum xoolahoodu walaa awlaaduhum iyo carruurtooda toona min allahi alla xaggiisa shay waxba ka deeqi mayso xag ilaahay caruur iyo xoolatoona wax uga tari mayso ulaaika kuwaasina asxaabu nnaari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya wey waa munaafiqiintii ila bulshadu waa saddex ama bini aadamku sidiisaba waa saddex gaal gaalnimadiisu iska cadda iyo mu'min qalbigana iimaan ugu jiro xubnahana hogaansane ka ahoo ilaahay u hogaansan mid laba reer dhexaad aho qalbigana gaalka ah korkaa korana yacni waxa weeye islaam ahaan uga muuqda qoladaa marka dhexdhexaadka ah baa waxaa lagu sheegayaa inay mawqif ayna lahayn mawqif ma leh leanna waxa weeye dhaqankoodaabaa xagga korana inay muslimiinta kala jiraan bay muujisanayaan qalbigana gaalay ka yihiin oo gaaladay kala jiraan rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala marka yacni waxay ka weli yeelanayaan qolo ilaahay u carooday waa munaafiqiin islaamnimay sheeganayaan masaajiday ku jiraan waa tukanayaan way sakaynayaan bulshadiibay la degan yihiin laakiin waxay jecel yihiin oy la jiraan kuwa ilaahay u cadhooday ee yahuudda ah saas qawman qadiba allahu calayhim waa yahuud yahuud bay jecel yihiin oo qalbiga kala jiraan oo u hiliyaan saas rabbi subxana wa tacala idinkana idinkama tirsana ayagana kama tirsana bu rabbi subxana watacala yani waa dad aan mawqif lahayn oo waataan soo marnay mudabdabiina bayna dalika laa ila haula walaa ila haula waa labadaa qolay dhex ordaan kuwaana kama tirsana kuwaana si cad ugama tirsana laakiin kolba qolay ku ordaan waa miduu nabigu ku sheegay sal lay slam waa si waa sidii rid neef neef adhig oo wareersan oo marna adhigaa ku ordayay marna adhigaa ku ordahayo kolba qoladay is yidhaahdaan qoladana maanta xoog badatay qoladaasa kolba la jira saas w saas rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu ku sheegayaa idinka mid maaha dhaqamadooda waxaa ka mid a horta gaalada waa jecel yihin gaala jacaylnimadu qur-aanka markaad fiirisaan markuu ka hadlayo astaanta ugu weyn oo iimaanka iyo nifaaqa kala bixisa waa muwaalaat lkufaar iyo mucaadaat lkufaar kullamaa ruuxu uu mucaadaat lkufaar qalbigiisa ay mutaasil ku tahay iimaankiisa xoog badan kullamaa uu ruuxa muwaalaatu lkufaar qalbigiisa ay mutaasil ku tahayna iimaankiisaan ama jirin ama daciif waa faysalka ugu muhiimsan inta badan qur-aanka soo celceliyo wey maana rabbi wuxuu leeyahay marka taa waa dhaqan bay uta ta labaadi waxa weeye wayaxlifuuna cala alkadibi wahum yaclamuun ayagoo og inay been sheegayaan bay haddana beentaa ku dhaartaan been bay marayaan markaasay ku dhaaranaya rabbi subxaana wa tacala wuxuu u diyaariyay cadaab xanuujiya cadaab adag buu u diyaariyey sababtuna waxay samaynayaan baa xun waxay ka dhigteen dhaarahooda ayay gaashaan ka dhigteen macnaha waxaa laga wadaa dhaartan ay dhaaranayaani gaashaan ay ku gabanayaan bay ka dhigteen oo hade hadday gaalnimo muujistaan dhiigoodiiyo xoolahooda u badbaadi maayaan sida gaaladoo kalea loola dagaalamaya si ay marka u badbaadsadaan bay dhaarahan faraha badan gaashaan ka dhiganayaan wallahi inaan islaam ahay wallahi inaan mu'min ahay wallahi inaan kan ahay dhaartan beentaa way ku gabanayaan oo xoolihii naf bay ku ilaashanayaan way macnaa markaasay dadkii ilaahay jidkiisa ka leexiyeen fasaduu can sabiililahi waxaa laga wadaa hadday bulshadii islaamkay dhex joogaan bulshadii islaamka hadday dhex joogaanna gaal gaalana ay uurka ka yihiin janis waxay u helayaan ay dadka ilaahay diintiisa kaga duwaan fasaduu can sabiili illah meeshaasay dadka u sheekaynayaan oo diintii ku dirayaan oo dadkii ahlu tawxiidka ku dirayaanoo saas way macnaa cadaab ihaaneeyay leeyihiin rabbi subxaana watacaala maalinta qiyaamada markuu cadaabka geyno xoolahoodii iyo caruurtoodii waxba u tari maayaan dad naarta ku waaraya way kuwaas alam tara miyaadan arkayin ama miyaadan ogeyn oo cilmigaagu gaadhin ila aladiina kuwa tawallow jeedsaday ila aladiina kuwa dhatawallow ka weli dhigtay oo jeclaaday qowman qowm qowmkaasoo qadiba allahu alla uu cadhooday calayhim korkooda maa hum maynan ahaanin minkum kuwa idinka idinka mid ah walaa minhum kuwa loo cadhooday kuwo ka midana ma ah laba reer dhaxaad bay degan yihin wayaxlifuuna way dhaaranayaan cala alkadibi beenta korkeeday ku dhaaranayaan walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin ayagoo og inay been sheegayaan bay haddana beentaa dhaar dhaar ku darayaan macna acadda wuu diyaariyey allahu alle lahum iyaga wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab shadiidan oo adag maxaa yeelay inahum iyaga saaa waxaa xumaaday maa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa sameeyey ittakhaduu waxay samaysteen aymaanahum dhaarahoodii waxay ka dhigteen junnatan gaashaan bay ka dhigteen ay ku gabadaan oo naf iyo xoolaha ku ilaashadaan fasaduu markaasay jeediyeen dadkiibay ka jeediyeen can sabiili illahi jidka ilahi bay ka jeediyeen falahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday muhiinun oo ihaano u saxiib cadaab ihaaneeyo duleeya ayay leeyihin lan tuqniya deeqi mayso canhum xaggooda amwaaluhum xoolahood walaa awlaadum iyo caruurahooda toono caruurahooda toono min allahi xagga alle xaggiisaalla xaggiisa shayan waxba uga deeqi mayso waxay uga tari ma jirto ilaahay cadaabkiisao ku yimid iyo ciqaabtiisa xooluu lahaan jiray wax uga qaban mayso caruur badan buu dhalana wax uga qaban mayso ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaaraya wey ligi baa laga sii hadlaya yowma maalin ka sheekey nebi maxamedo yabcahuhum allahu alla uu soo saarayo jamiican dhammaantood fayaxlifuuna markaasay dhaaranayaan lahu allay u dhaaranayaan kamaa sida yaxlifuuna ay u dhaaranayaan lakum idinka idinku dhaaranayaan oo kaleeto wayaxsabuuna waxay malaynayaan oy moodayaan anahum iyagu calaa shayin inay wax shay anfacaya ku dul sugan yihin anahum iyagu calaa shayin shay anfacaya inay ku dul sugan yihin bay moodayaan alaa hooy inahum iyagu hum iyaga ayaa alkaadibuuna beenaalayaasha beenaale waa kuwaas istaxwada waxaa ka reeyey oo ka tambatay ama waxaa duufsaday calayhim korkooda ashaydaanu shaydaan baa duufsaday oo ka reeyey fa ansaahu markaasuu halmaansiiyey dikra allahi ilahay xusidiisii buu halmaansiiyey ulaaika kuwaas xisbu shayaani shayaanka xisbigiisii wey alaa hoy ina xisba shayaani shayaanka xisbigiisu hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ina aladiina kuwa yuxaaduuna la soohdintamaya ee garab marayo wey allaha alle iyo warasuuloo rasuulkiisa la soohdintamayo soohdinta iyo dhanka alla jeexay mooyo dhinac kale jeexanaya ulaa'ika kuwaasi fil adalliina kuwa ugu dulli badan ayay dhexdooda ku jiraan addoommada kuwa ummadaha kuwa ugu dulli badan ayay ku dhex jiraan kataba allahu allana waa qoray subxaana wa tacaala wuxuu qoray oo uu looxulmaxfuudka horay ugu qoray la aqlibanna waan rayn ana aniga iyo wa rusulii rusushaydu waanu rayn annagaan raynayno guulaysanayno wey ina allaha allana qawiyun mid taagla wey casiizun oo qaalibon laysku taagi karin wey maalinka cadaabkaa la marinayaa waa maalinka alla uu soo saaraya iyagoo idil dhammaantood kuwii loo cadhooday iyo munaafiqiintii kulligood baa laysu keenaya markaasay munaafiqiintii dhaaranayaanoo ilahay bay u dhaaranayaan siday idinka idinku dhaaran jireen bay ilahay ugu dhaaranayaan waa kuwa gaaladu gaaladu markay ilahay subxana wa tacala hortagaan yani uma lam takun fitnatuhum ila an qaluu wallahi rabbina ma kuna mushrikiin gaalo maanaan ahayn bay ku dhaaranayaan munaafiqiintuna waxay ku dhaaranayaan ilaahay baan ku dhaaranay rabbiyo muminiin baan ahayn bay ku dhaaranayaan siday idinkaba adduunka idinku dhaaran jireen hadda markay bulshada islaamka dhex joogaan dhaartaasay wax ku kala wadaan dhaartaasay wax ku kala wadaan aflasa waa dhaaranayaan oo dee waa nin yani waxa weeye caydhin cune calooshiisu ka iyo cululqabaaba leh ninku marba hadduusan ishubin oo uu og yahay uurka inuu gaal ka yahay waa dhaaranaya dhaartaasay marka wax ku socodsiinaya dhaarta ay idiin dhaaranayaan waxay idinku dhaaranayaan idinka inaad ka rumaysataan inay mu'miniin yihiin idinka marka waa suroobi kartaayo dee qalbiga waxa ku jira ma ogin ruuxii mar hadduu masaajidka imaanayo tukanayo sakadii bixinayo qalbiga waxa ku jira ma ogin saas daraaddeed warkuu inoo sheegtiyo dhaartuu inoo dhaartahay agteenna waa ka soconaysa laakiin tii oo kaley doonayaan ilahayna inay ku socodsiiyaan yaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum ilaahay inay agtiisa ka soconayso dhaar been ah way la tahay wayaxsabuuna anahum calaa shayin inay wax ku dul sugan yihiin bay moodayaano dhaartaa beentaa ay ku dhaaranayaan inay ilaahay agtiisa wax uga tari oy anfici bay moodayaan markaa isaga wayaxsabuuna anahum calaa shay saasaa laga wadaa shay ay ku intifaacaan oo wax u tara inay ku sugan yihiin bay moodayaan oo dhaartaa beentii u keenaysa macna rabbi wuxuu lehi subxaana wa tacaala beenaalayaal waa kuwaasun shaydaan baa duubsaday oo ka tambatay shaydaan baa duubsaday waxa uun gaalana u daba ordayaan ilaahayna ugu kalsoonaan la'yihiin dhaarahan beentaana ku kalifaya iimaankiiyo islaamnimada runtaana iyo dhabtaana ay u qaadan la'yihiin waa niman shaydaan duubsaday shaydaan markuu ruuxa duubsadana waxaa lagu yaqaanaa wuxuu halmaansiiyaa ilahay dikrigiisa subxana wa tacala awalan wa qablu shay wuxuu kugu ridayaa hafla iyo moogaan ilaahay dikrigiisa aada moogaato kadibna mar haddaad ilaahay moogaato ood awooddiisa moogaato oo diintiisa aada moogaato waxaad ku tacalluqaysaa khalqigaad ku tacalluqaysaa gaal iyo waxaan macno lahayn iyo awoodo kaleeto oo bashar iyo khalqi awooddii ah baad markaa ku tacalluqaysa ilaahay dikrigiisii buu halmaansiiyey shaydaankaas sidaas wey macnaha xadiida abidarda waxaa ku sugan rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi inuu yidhi maa min halaatatin fii qaryatin walaa badwin laa tuqaamu fihim asala ila qad istaxwada calayhim ashaytaan facalayka biljamaca fainamaa yaakulu di'bu alqaasiya buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalamu caleyh saddex ruux ma jiraan oo meel degma a degan ama meel baadiyeaba jooga meeshaasoo salaada aan lagu oogaynin ilaa hadday jigaan saddexda ruux ama degmada aan salaada lagu oogaynin oon jamaaco laysugu imaanaynin meeshaa shaydaan baa dadkaasi duubsaday oo ka tambatay buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh ee fa calayka biljamaacati wadajirka muslimiinta la jir baa layidhi muslimiinta wadajirkoodii meeshay degan yihiin meelaha salaadaha meelahaa la jir baa layidhi oo gooni ha u dhexin maxaa yeelay yaydu waxay cuntaa adhiga neefka dhinaca daaqaya ee goonida u baxay ayay cuntaa shaydaanku markayuusan meelaha darfaha kaa qaadanin bulshada muslimka iyo dadka alulimaanka dhexgalbalal man dhexdooda joog marka shaydaanku sidiisaba dadka wuxuu ka tambataa oo macnaha waxa weeyaan uu ka reeya markay ilahay dikrigiisa halmaamaan subxana wa tacala isagaana halmaansiiya rabbi wuxuu lehi subxana wa tacala ulaaika xisbu shaytaan kuwaas gaalada jecel oo gaalada la talada ah oo mu'miniinta ka tegey oo ilaahay ku kalsoonidiisii ka tegey oo gaalo jacaylkooda iyo raacitaankooda wax mooday kuwaa weeye xisbu shaytaan shaydaanka xisbigiisi iyo gruubkiisi iyo kooxdiisu kuwaa xisbi shaydaanna guul gaari maayaanoo way khasaarayaan ina kayda shaydaani kaana daciifa haddaad adigu wax mooday gaal ama yahuudi ha ahaado ama gaal kale ha ahaadee shaydaanka odayga ahee duubsaday baaba tabartiisi iyo dhagartiisu ayna waxba ahayn iskaba dhaaf gaalka haddama hortaysa macana saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala dadka alla subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa soohdintay mareen mooyaane soohdin kala jeexday kuwaasi dadka ugu dullinimo badan dhexdooday ahaadeen rabbina subxaana wa tacaala wuxuu horay u qoray aniyo rusushaydu waanu raynaynaa bu rabbi ihi subxana wa tacala siraaca iyo looltanka wuu jiraya muddaa la lagatamayaa oo la hardamayaa oo yani dadka laysku imtixaanaya laakiin akhiiran rabbi wuxuu leeyahay aniga iyo rusushaydaa raynayna taasuu rabbi subxana wa tacala meel dhiga macna wuuna qoray waataan soo marnay innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yawma yaquumu lashhaad rususha iyo mu'miniintaba ilaahay ballan wuxuu ku qaaday inuu uhiilinayo adduunkana waan u hiilin buu leeyahay maalinta qiyaamadee laysu imaan doonana waan u hiilinaya ballan ilahay wey subxana wa tacala yowma maalin ka sheeke yabcahuhum alla uu soo saarayo kuwa munaafiqiinta allahu alla uu soo saaraya jamiican dhammaantood fayaxlifuuna oy markaasay dhaaranayaan lahu isagay u dhaaranayaan kamaa sida yaxlifuuna ay dhaaranayaan lakum idinka idinku dhaaranayaan oo kaleeto dhaartaasi mooda inay xambaxayso wayaxsabuuna waxay malaynayaan oo moodayaan annahum iyagu calaa shayin shay korkii inay ku sugan yihiin dhaarta ay dhaaranayaan iyo dhaqan xumada wax anfaca inay ku dul sugan yihiin oo wax u taraysay moodayaan waaba isla quman yihiin bimacna saasayba iskula quman yihin alaa hooy inahum iyaga hum iyaga ayaa alkaadibuuna beenaalayaal beenaale haddaad maqasho waa un kuwa halkaasay beentu ku urursanta istaxwada waxaa duufsaday oo yani waxawey ka tambatoo ka reeyey calayhim korkooda ashaytaanu shaytaan fa ansaahum markaasuu halmaansiiyey dikra allah ilahay dikrigiisii buu halmaansiiyey xuskiisii ulaa'ika kuwaasi xisbu shaytaani shaytaanka xisbigiisa wey alaa hoy ina xisba shaytaani shaytaanka xisbigiisu hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaraya adduunya aakharaba qolada khasaaraysaay waa iyaga weeyaan sidaas wey macna ina aladiina kuwa yuxaaduuna la sohdintaba oo dhinac mara allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa sohdintay jeexeen mooye mid kale isagu jeexda ulaa'ika kuwa tilmaantaali fil adalliina kuwa ugu dulli badan kuwa ugu dulliga badan dhexdooday ahaadeen ummadaha kuwa ugu dulli badan iyo addoommada kuwa ugu dulli badan kuwaasay dhex gelayaanoo la meel noqonayaan wey macana kataba wuu qoray alla allahu alla wuu qoray horay wuxuu u qoray la aqlibanna waan rayn walle inaan rayn oon rayn ana aniga iyo wa rusuli rusushaydu inaanu raynayna rususha qaarna qaarkii aan dagaal la amrinna waxay ku reeyeen xujo iyo burhaan kuwii ilaahay dagaalka uu amray sidii nebi maxamed oo kale salawatu rabbi wasalaamu calayhina waxay ku reeyeen bilxujati wasayf awood labada awoodoodba xujatu sayf wa xujat adliil wlburhaan labadaba way ku adkaadeen rabbi subxaana watacaala ballantaasuu qaaday maxaa yeelay ina allaha alla qawiyun kii taagle wey casiizun oo qaalib ah oo addoommadiisa wax isku taagi karaa aysan jirin wey macna astaanta ugu weyne munaafiqiinta marka waynu garanay waa inay gaaladaas iyo waxooda ay jecel yihiinoo ayaga ay garab iyo hiilla u yihiin tilmaantaasi ruuxii laga helaayay ama waa munaafiq khaalis ah oo shaki kuma jira munaafiqnimadiisa ama fiihi khaslatun min khisaali nifaq saas way macna ayib mar haddii asaas ay u tahay nifaaqa in gaalada ay jeclaadaan oo u hiiliyaan oo ay yani waxa weeyaan ay garab siiyaan mu'miniinta iyo xisbiga ilaahayna asaas waxa u ah in ay ilaahay keligii u go-aan alle keligii inay go-aan dadka ahlul iimaankaana ay xigsadaan oy cid walba ka xigsadaan qodobka marka arrintu ku wareysaya tiirdhaxaadka lagu kala baxayo waa mabda ulwalaa qoladaana waxay ku tageen mabda ulwalaa qoladana ilaahay subxaana watacaala aayadani ka hadlaysa waxaa loo soo dhawaysanayaayo rabbi u jecel yahay oo u garab siinayaayo waa mabda ulwalaa mabda ulwalaa marka waa faasilka dadka kala saaraya wy maana laa tajidu ma aad helaysid buu rabbi subxana watacaala heli maysid qawman qowm heli maysid qowmkaasoo yu'minuuna rumaysan billahi alla rumaynaya iyo walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakharo dad allah iyo maalinta aakharo rumaysan heli maysid yuwaaduuna ayagoo jeclaysanaya ama jecel man cid xaadda allaha alla la soo hodintamay iyo warasuulahu rasuulkiisa kuwa iyagoo jecel marna arki mays heli maysid walow kaanuu haba ahaadeen kuwa alle iyo rasuulkiisa garab maray khilaafay aabaa'ahum aabbayaashooda haba ahaadeen aw amase abnaa'ahum carruurtooda ha ahaadeen aw amase ikhwaanahum walaaladoodii nasabka iyo dhalashada ha ahaadeen aw amase cashiiratahum qaraabadoodii ay wada dhasheen ha noqdeen marba hadday mabda'a ku kala tagaan misma yaqaanaan ulaa'ika dadkaasi la soo sheegay sidaa loo tilmaamay alladiina kuwii ulaa'ika kuwaasi kataba wuu qoray alla fii quluubihim quluubtooda dhexooda wuxuu ku qoray aliimaana iimaankiibuu ku qoray wa ayadahum wuuna xoojiyey rabbi ayada wuu xoojiyey hum iyaga biruuxin lib ayuu ku xoojiyey nasri iyo hiilo ama biruuxin iftiin qalbi buu ku xoojiyey oo minhu isaga xaggiisa ka ah wayudkhiluhum alla wuxuu gelinayaa dadkaasi jannatin jannooyin buu gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaar webiyaashu ay socdaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexdooda radia allahu allah raalli ka noqday canhum xaggooda wa raduu iyaguna raalli bay ka noqdeen canhu alla xaggiisa way way qanceen wixii uu siiyey ayay ku qanceen ulaaika kuwaasi xizb ullah waa xizbigii ilahay alaa hoy ina xizb allahi ilahay xizbigiisa hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay laba arrimood inaynu isku meel geli karin baa aada u sheegaysa iimaan la rumeeyo allah iyo maalinta aakhara la rumeeyo iyo dadka ilaahay iyo rasuulkiisa jidkooda garab maray jacaylkoodu labadaasi qalbi isuguma yimaadaan saasaa macnaha ayadu qeexaysa xataa dadkaas ilaahay iyo rasuulkiisa garab maray haba noqdeen eheladoodii hadday xataa aabbayaashood yihiin carruurtay dhaleen ay yihiin walaaladood ay yihiin qaraabadoodii ay yihiin marba hadday ilaahay iyo rasuulkiisa jidkiisii garab mareen oy gaalnimo ka doorteen ma jeclaanayaan saas maa wax jacayl ah uma hayaan saasu rabbi ilahi subxana wa tacala waa aayad lamidaynu soo marno waa ka rabbi subxana wa tacala aynu xagga kusoo marnay walow kaanuu yu'minuuna billahi waalnabiyi wamaa unzila ilayhi ma itahaduuhum wliya hadday allah iyo nebiga iyo nebiga wixii lagu soo dejiyo qur-aankaa rumaysan yihiin gaalada mayna awliye ka dhigteen bu rabbi subxana wa tacala haddii iimaankoodu dhab yahay muwaalaatulkufaar lama helen haddii muwaalaatulkufaar la helay iimaankan la sheeganayaan jirin iimaankan xaqiiqi ahayn saasay aayaddu leedahay waa yani waxa waa nas cadl xataa xidhiirkii kale ee qaraabtinimo iyo wada dhalasho ayaan meesha waxba anfacayn saas maanaa iskaba dhaaf masaalix baa iigu jirtay iyo danaa iigu jiray iyo waan ka baqay iyo warkeeda iskaba dhaafe xataa xidhiirkii qaraabtinimo iyo wada dhalasho hadduu meesha ku jira xataa ayaga waxaa kala xoog badan xidhiirka mabda'a iyo caqiidada iyo iimaanka kala xoog badan saasuu ilahi subxana wa tacaala yani waxa wey u leeyay waxaa weliba yani dadka ilaahay subxana wa tacaala kusii ammaanay qalbigooda iimaan buu rabbi ku qoray subxana wa tacala kataba fii quluubihim liimaan yani sida uu qalbigooda iimaanku ugu ugu xididaystay baa waxaa laga dhigayaa iimaankii inta qalin la qaatay in qalbigoodaba uu ku qoray waa niman iimaanku qalbigooda ku xididaysta wa ayadahum biruuxin minhu wuxuu alla ku xoojiyey dadka iyaga tilmaamaha leh ee ilaahay welihiisa u go-ay dadka ilaahay wuxuu ku xoojiyey biruuxin minhu ruuxdaasi macaani dhowraa lagu fasira nasri iyo hiillo waa la yidhahda oo ilaahay baa u hiilinaya kuwaas waxaa kaloo la yidhahdaa nuurul qalbina waa la yidhahda iftiin qalbi buu ilaahay siinayaa oo qalbigooda maadaama iimaan lagu qoray qalbigaa u iftiimaya waxaa kaloo lagu fasiraa yani biruuxin minhu qur-aankana waa lagu fasiraa iyo waxyiga oo yani waxa weeye waa kan soo marnay yani rabbi subxaana wa tacaala isagoo waxyiga ku magacaabayo ruux ku magacaabayo marka intaba waa lagu fasiraa rabbi baa nimankaa xoojiyey oo garab siiyey janno wuxuu gelinayaa hoosteeda webiyaashii ay socdaan wayna ku waarayaan rabbi subxana wa tacala ilahay baa raalli ka noqday maadaama qaraabadoodii iyo ehelkoodii iyo dadkoodii ilaahay dartii ay uga tageen oy alle dartii ku naceen ilaahay bedel wuxuu uga dhigay inuu isagu iyaga jeclaado jacayl adaabay ku heleen maxaa yeeley saaka nabigu sal lay slam xadiidka saxiixa ku odhanaya yani ruuxii dadka ku raaligeliya wax ilaahay ka cadhoonayo ilaahay isagana waa u cadhoodaa dadkana waa u cadhaysiiya ruuxii dadka kaga cadhaysiiya wax ilaahay uu ku jeclaanayana isagana ilaahay baa jeclaada dadkana ilaahay baa jeclaysiiya saas maana marka maadaama ilaahay dartii ay uga go-een oo qaraabadoodii uga go-een oy dadkoodii uga go-een oo ilaahay dartii ay khalqigii u naceen ilaahay baa wuxuu ugu bedelay inuu raalli ka noqdoo jeclaado ayaguna ilaahay ay raalli ka noqdaan oo waxay ku qancaan ilaahay siiya subxana wa tacaala xisbiga ilahi waa kuwa xisbi ilaahay ma aha mid gaal jecel mid gaal la shaqaystana ma aha mid gaal u hiiliyana ma aha mid gaal tala la wadaagana xisbi ilaahay ma aha xisbi ilaahay waa mu'minka ilaahay u go-ay subxana wa tacaala cid walbana ilahay dartii u go-y xisbi ilaahay tilmaantiisa haddii la yidhahdo hala bixiyo waa dadka saas maan dadka ilahay dartii ugo-ay subxana wa tacala saas wey aayaadku marka waxay muujinayaan macnahaas oo ay suurat lmumtaxina si xeel dheer uga sii hadli doonto suuradaasa manaha macnaha u gogoobay oo mixwarka ay ku wareegaysa macnaha waxa wey waa masalada masalat lwala walbarawe waana qayb ka mida iimaanka waa qayb iimaanka ka mida oo waa ka nabigu sal ly slam xadiid saxiixa ku odhanaya awsaqu cura liimaan alxubu fi llah wlbugdu fi llah wlmuwaalatu fi llahi wlmucaadatu fi llah iimaanka guntigihiisa waxaa ugu adag inuu ruuxu ilahay dartii wax u jeclaado ilahay dartiina wax u naco ilaahay dartii wax u xidhiiriyo ilaahay dartiina wax ula colleego mabda'aas ayaa wuxuu yahay iimaanka mabaadidiisa ka ugu adag midkaa isaga saas man yani kullamaa arrintaa aad ku xeeldheertaa iimaankaaga waa xoog badan mar walbo mabda'aad aad ku jilicsan tahayna waxa weeyaan iimaankaagu weli meesha la rema gaarsiinaba ama maba jiraba saas man labadu waa dhici karay ayib waxaa la doonayaa marka ruuxu in uu miisaankiisu kaa noqdo oo uusan miisaankaagu noqonin waa wada dhalanay miisaankaagu uuna noqonin isku gobol iyo deg baanu nahay miisaankaagu uuna noqonin masaalix iyo daraa iigu jira miisaankaagu uusan noqonin hunguri iyo waxoogaa baan ka helayaa miisaankaagu uusan noqonin isku urur baanu nahay isku xisbi baanu nahay abadan miisaankaagu waa inuu noqdo dadka aad ku fogeynayso ama kusoo dhaweynayso inteebay u jiraan qur-aanka iyo sunnada nabiga sal lay wasalam ruuxba ruuxuu uga dhow yahay waa ku xigaa ruuxba ruuxuu ka fog yahayna waa kaa fog yahay haddaadan mabda'a xaqiijinin iimaankaagu ama ma dhammaystirna ama waaba eberba wey macana yani waxa wey rabbi subxaana wa tacaala macnaha wey macnaha uu tilmaamayo la doonayo inaynu xaqiijino laa tajidu ma aad helaysid buu rabbi yihi subxana wa tacaala qawman qowm helimaysa qowmkaasoo yu'minuuna rumaynaya billahi ilahay iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhira rumaynaya yuwaaduuna iyagoo jecel heli maysa man cid xaadda la dhinactamo la soo hodintamay allaha alla iyo warasuulahu rasuulkiisa la soo hodintamay ilaahay meeshuu jeexay oo dhinac kale isagu jeexday kaa iyagoo jeclaanaya marnaba arki maysa ma helaysid baa laleeyahy ayib walow kaanuu haba ahaadeen aabaa'ahum aabbayaashood aw amase abnaa'ahum wiilashoodii ay dhaleen aw amase ikhwaanahum walaaladood ha ahaadeen walaaladoodu wada dhasheen ay wada dhasheen aw amase cashiiratahum qaraabadoodii xigtadoodii ha ahaadeen cashiiradu waa dadka kusii xigan ama xigtadoodiiba ha ahaadeen si walbaba nasab ha uga dhexeeye ayaga oo jelaanayo qalbiga jacayl u gelinaya maad helaysid bu rabbi subxana wa tacala ulaaika kuwa kataba alla wuu qoray fii quluubihim quluubtooda wuxuu ku qoray aliimaana iimaankiibuu ku qoray iimaankiibaa qalbigooda ku xididaystay wa ayadahum markaasu wax walba kala xoog batay dhalashadii buu kala xoog batay masaalixdii iyo danihii buu kala xoog batay wax walbaba iimaankaa qalbigooda ku xididaystay baa kala xoog batay wa ayadaa wuu xoojiyey alle hum iyagu xoojiyey biruuxin buu ku xoojiyey yani waxa weeye ruux biruuxin nasri buu ku xoojiyey ama biruuxin waxyi ama iftiin qalbi oo minhu isaga xaggiisa ka ahaa wayudkiluhum alla wuxuu gelinayaa kuwaa jannaatin jannooyin buu gelinaya jannooyinkaasoo tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda allanhaaru wabiyaashu ay soconayaan khaalidiina xalay ku warayaan fiiha jannaadka dhexdooda marka hiila ilahay iyagaa iskale dadka mudan ilaahay inuu u heliyo waa iyaga dad nabacnabaco marna gaalada ku yaaca marna ka soo yaaca oo laba reer dhexaad degan islaamnimaba ha sheegteen haba tukadeena ilahay nasrigiisa ma ilaha asbaabu nasri waxaa ka mid a inuu ruuxu ilaahay u go'o subxana wa tacaala oo bulshadu ilaahay u go'do oo ilaahay ku xidhanto oo rabbi subxaanahu wa tacaala yani waxa weye mabda'a uu dejiye miisaanka ay wax ku miisaanto nasri ilahay markaasay mudanaysa hadii kale nasriga ilahay ma jiro subxana wa tacala ayib radia allahu allah raalli ka noqday canhum xaggooda waraduu iyaguna raalli bay noqdeen canhu alla xaggiisay raalli ka noqdeen allay raalli ka noqdeen maxaa laga wadaa alla xaggiisa way ka qanceen oo wuxuu wax qanciyey agtiisa ka heleen waxay ku qancaan oy raalli ku noqdaan buu ilahay siiyey subxana wa tacala ulaaika kuwaasi xisbullah ilahay xisbigiisii wey alaa hoy ina xisba allahi xisbiga ilaahay hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanaya adduunkana ayagaa guulaysan oo libta helay aakharana ilaahay naxariistiisiiyo ridihiisiiyo janno kuwa ku guulaysanaya iyagaa dadka liibaan aakhriya adduun bale waa dadkaa iyagaa wey macana sidaas weya mabaadidaasaa ilahay noo jeedaya subxana wa tacala saasayna arrintu u kala cadday laakiin mushkilada timidi waxa weeyaan hadda ikhtalafa alxaabilu binaabil wixii waa isku qasmeen wixii waa isku qasmeenoo muslimiintii waxaa laga soo taagay inay gaalo jeclaadaan inay dhulkooda jeclaadaan deegaankooda jeclaadaan la saaxiibidooda jeclaadaan wax la qabsigooda jeclaadaan inay u hiiliyaanoo garab u noqdaanoo ayagii xataa isku dilaan oo qola intay soo kaxaysato qolada kaleeta ku burburiso soomaalta in macnaha waxa weeye meelahay isugu imaanayeen iyo ciidahoodii iyo munaasabaadkoodii la weyneeyo caruurihii iyo dumarkan u geysanoo nidhaahno noo biila markaad doontaanna gaalaysiiyo waxaad doontaan ku akriya markaasaa waxaanu leenahay hadiid muxuu ilaahay sida noogu gelaya maa sida naloo dhaamo naloo hiiliyo ma nasriga ilaahay ballanqaadkiisii aawe dadkeedii ma jid ilaahay nasrigu ballan qaaday waa runtii ballanqaadkuna waa jiraa laakiin dadkii mudnaa baynaan ahayn ma nihin dadkii mudnaa dadkii mudnaa markay yimaadaan buu ilahay nasriga siinaya subxana wa tacala amaa adiga iyo waxa sidan u yaallo oo kaleeto rabbi subxaana wa tacaala inuu dulligaan adigu dooratay kugu nooleeyo sidaa lagu daayo taa way xaqiiqadaada sidaasaad istaahishaa maxaa yeelay rabbi subxaana wa tacaala wixii uu wax ku xidhay asbaabtuu wax ku xidhay baa laynaga waayey saas way macana haddaad ilaahay hiilo ka rabtaan rabbi keligii ugaa subxana wa tacala nin kastoo ilaahay gooyana fogay ha kula dhasho ha kaa fogaado ha kula dhawaado isku gobol ahaada go oo banaanka ka marka waxa idinka dhexeeya ha noqdo inaad ilaahay kelimadiisa u sheegto laakiin inaad wax la qabsato ood qashinkii la wadaagto oo tidhaahdo yani waxa weeye tolkaa tolkaa iyo kabtaadaba lagama dhex bixin waa lagu dhex jiraa tolkaagi iyo kabtaadaba waa lagu dhex jiraa ayay ku dhex jira waa yihiin saa ugu dhex jira ilahayna nasri ka raadi subxana wa tacala wax soconaya maaha wax khayaal iyo riyaynu ku noola riyaynu ku noola waxoogaagii yaraa ee wadaadoobay ee layslahaa bal waxoogaa nooc dhisay bay leeyihiinoo ummaddan amalkeedii iyo rajinteedii wey dib waxaa loogu noqday hadda in qabaa-ishii iyo guruubyadoodii iyo in lala qasto qashinkii lala qasto oo xaarka lala walaaqdo tiiba hadda dib loogu noqdo markaasaa la leeyahay awey nasriga ilahi sug waa imaanaya saas ma wax soconay maahaas ilaahay subxaana wa tacaala meeshaasuu wax dhigay khalqigu waa xisbu shaytaan iyo xisbullah xizbullah hum lmuflixuuna xizbu shaytaanna hum lkhaasiruuna labadaa tilmaamood iyo labadaa jidee lasoo sheegayna way kala hayaan adigu taad kaa doonto ku darma marka kaad ku darmato unbaadna abaalgudkiisa iyo natiijadiisa leedahay laakiin adoo xizbu shaytaan ku jira inaad xizbullahi natiijadiisii iyo abaalgudkiisa hesho ha isku dayin wax soconaya maaha taas saas man bismi llahi araxmaani raxiim suurat lxashri suurat lxashri ayadana waa suura madaniyo qur-aankii soo degay bay ka mid taha nabiga hijradiisa kadib salawatu rabbi wasalaamu caleyh suuraddani qaybaheeda hore inteeda badan waxay ka warramaysaa dhacdo taariikhi ah oo ku dhacday qoys ka mida qoysaskii reer yahuudeed ee magaalada madiina degana saad ogsoon tihiinba nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh markuu magaalada madiine yimid isagoo soo hijrooday magaalada madiine waxaa wada deganaa qabaa'il carbeed iyo qoysas reer yahuudeed ah qabiilooyinka reer yahuudeeda deganaa saddex qabiil bay ahaayeen banu qaynuqaac niman la yidhaahdo iyo banu nadiir niman la yidhaahdo iyo niman kaloo la yidhaahdo banu qurayda nebigu markuu magaalada yimid ballan buu la galay iyo heshiis inay magaaladooda deganaadaan la wada noolaado la dagaalamin bunuud la yaqaano oo kutubtu siiradu ay qoraan buu nabigu kula heshiiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh bunuudda waxaa ka mid ahaa inaysan nabiga sal lla lay slam dadka ay hayaan inaysan garab siinin oo banaankooda ay ka maraan qabiilkii ugu horreeyey ballanta jabi waxay reer bani qaynuqac bay ahaayeen nebigu salawatu rabbi wasalam markay ballantii uga baxeen uu ku duulay kadibna waxay akhiiran ku dambaysay in magaalada madiine laga qaxiyo ay ka guuraan waxaa ku xigay reer bani nadiirka suuraddan ay ka hadlayso ayaguna nebigay ballantii uga baxeen salawatu rabbi wasalaamu caleyh ballantay ka baxeenna waxay ahayd nabiga sal lla lay wasalam markii ay dhacday xaadisada la magac baxday biru macuuna xaadisada waxay ahayd lagu laayay saxaabo fara badan oo nebiga asxaabtiisa ka mid ah oo qabaa'il carbeed ay ku laayeen xaadisadaasi markay dhacday baa raggii ka soo fakaday ee kasoo sabatadhaxay waxaa ka mid ahaa nin saxaabiya ka mid ahaa ninkiibaa suu usoo socday cararkii uu soo ordahayey buu wuxuu soo maray laba nin oo reer beni caamir ah oo meel geed hoosti jiifa labadii nin buu intuu dilay buu horay usoo dhaafay reer beni caamirkan ay ka dhasheenna waa qoys nebiga sal lla alay wasalam ballan iyo heshiis kula jira ninkii markuu yimid arrintiina ay caddaatay nebigu sal lla lay wasalam wuxuu ballan ku qaaday labadii nin inuu magtooda bixinayo reer bani nadiir marka waxay ka mid ahaayeen ballamihii nebigu way isla galeen waxaa ka mid ahaa wixii magga in la wadaago oy magta la bixiyaan baa ka mid ahay nebigu sal lay slam koox saxaabadu kaxaystay wuu u tegay wuxuu yihi waxaan idinku socdaa arrintaasaa soo korodhay dee inaad nagla qayb qaadataan waxay yidhahdeen noo fadhiiso waa waa kugu soo noqonaynaa waa soo tashanayna halka noo fadhiiso meel dardi hoostiisay fadhiisiin isagii saxaabadiisa hadhow baa la tegey waa la soo tashaday waxaa la yidhi maxamed jaaniskan jaanis ka fiican heli mayne aan halka kaga takhalusna layidhi aan dillo yaa hawshaa fulinaya layidhi min la yidhahda camr bnu juxaash ninka baa yidhi hawsha anigaa laygu faataxay halaydaayb wuu soo tegey dhagax weyn buu soo qaatay derbigii buu soo furay wuxuu ku talagalay nebigoo fadhiya dhagaxa weyn inuu korka kaga dhufto wayaan oo waxba ka qarsoomaynin baa hawsha wadee marka waa loo yimi malku jibriil baa u yimid oo meesha ka kacba leeyahy si halhaleelu nabigu meesha uga kacay salawatu rabbi wasalaamu caleyh madiinuu tegey madiine markuu tegay oo caddaatay nimankii inay ballanta ka baxeen buu nabigu sal lla alay waslam qalqaaliyey marka weerar reer beni nadiir waa la soo weeraray markay arkeen in lagu soo socday intay dhufaysyo samaysteen bay galeen isweerkaa laga qabto muddaa la dul deganaa markii muddo la dul deganaabaa waxaa lagu heshiiyey in ay guuraan oo qaxaan wax alla wixii awrtooda iyo geeloodu qaadi karana ay qaataan wixii kalena ay meesha kaga tagaan wixii hub ana aynan qaadan karin ayagana lafahooda la badbaadiyo oy sidaa ku qaxaan sidaasaa nabigu kula heshiye way qaxeen marka qaarna khaybar bay u qaxeen qaarna shaam bay u qaxeen aayaddu marka waxay ka hadlaysaa reer bani nadiir iyo jabkii ku dhacay markay ballanta uga baxeen nabiga salawatu rabbi islamu caleyh dilkiisana ay isku dayeen jabkii ku dhacay bay marka suuraddu ka hadlaysaa oo qodobkay ku wareegeysanaysa ka isaga iyo wixii la halmaalo oo hani xoolihii laga qabsaday sidii loo qaybinayey niman munaafiqiin oo magaalada joogay oo iyagana yani hoolaaliyey oo haadaan uga boodoo been u sheego uga baxay markii dambe warka dhan wuxuu ku wareegayaa marka reer bani nadiir iyo arrintoodii iyo qisadoodii bay suuradda ku wareegaysaa macana bismi illaahi araxmaani araxiim sabaxa waxaa ku tasbiixsaday lilaahi alle maa fi samaawaati samaawaadka makhluuqaadka ku sugan wamaa fi lardi iyo dhulka dhexdiisa makhluuqa ku sugan wa huwa alle alcasiizu midka haalibka weye alxakiimu ee falsan huwa alle alladii midka weye akhraja bixiyey aladiina kuwii kafaruu kufriyey oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ah dadkii ahlulkitaabka ahaa ah min diyaarihim guryahoodii ka bixiyey liwali lxashri shirintii ugu horreysay shirintii isa soo kulmintii ugu horreysay ayaa nimankaasi la kulmiyey oo macnaa la saaray maa danantum maydaan malaynaynin mu'miniintiiow an yakhrujuu inay baxayaan ree bani nadiir nimankaa xoogoodii awooddooda marnaba maydaan islahayn way baxayaan oo waa qaxayaan wadannuu waxay maleeyeen iyaguna annahum iyaga maanicatuhum inay tahay mid ay reebayso xusuunuhum dhufaysyadoodu min allahi alle xaggii inay wax ka reebaysay moodayaan ayaguna waxay isla ahayd dhufaysyaday samaysteen inaan wax u soo mari karaba jirinoo xataa ilahay wax ka yimaada inay ka celin karto fa ataahum allahu allaa u yimid min xayu meel buu uga yimid lam yaxtasibuu ayna filanaynin meel laba filaan ah laga soo galay wakadafa alla wuu riday fii quluubihim quluubtooda dhexooda wuxuu ku riday alrucba argagixin yukhribuuna xaal ay kharibayaan buyuutahum guryahoodii biaydihim gacmahoodii ay ku kharibayaan iyo waaydi lmu'miniina iyo mu'miniinta gacmahoodii labadaba waa lagu kharibaya ee factabiruu cibro qaata yaa ulil absaari aragyada qalbiga kuwa u saaxiibka aho walowlaa an kataba inuu qoray haddii lala yahay allahu alle calayhim korkooda inuu ku qoray aljalaa qixidda qixidda ay qaxeen inuu alla dushooda ku qoray haddayna jiri lahayn lacadabahum wuubaa cadaabi lahaa fi dunya adduunyada dhexeeduu ku cadaabi lahaa walahum waxaana usugnaaday fi laakhirati aakhiro dhexeeda cadaabu naari naarta cadaabkeediiba usugnaaday manaheedu waxa weye alla subxana wa tacala makhluuqaadkiisa o dhan baa nasahaya wixii kor jira iyo wixii hoos jira kulli way nasahaya oo waxaan u qalmin ba ilahay ka foganaya subxana wa tacala allana waa midka casiiska oo haalibka ah xakiim wey rabbi subxana watacala cizigiisa iyo awoodiisu meeshuu ugu talagalay inbuu dhigaa rabbi subxana watacala alla subxaana wa tacaala waa midka saaray kuwii kufriyey oo ahlulkitaabka ahaa waa reer bani nadiir xagee buu ka bixiyey min diyaarihim deegaamadoodii buu ka saaray guryahoodii buu ka saaray oo way qaxeen khaybar bay qaarkood uqaxeen qaarna shaam bay uqaxeen ayib markaa la qaxeen liwali lxashri kulminta ama shirintii ugu horeysay buu ilaahay subxaana watacaala guryahooda ka saaray kulmintii ugu horreysay waxay leeyihiin liwali lxashriga yacni shirin tii u horreysay tu ka dambaysay inay jirtaa laga fahmaya marka waxaa suurtagal ah ta labaad ilan tii koobaad shirintii koobaad iyo isu keenidii koobaad weeye saaridoodaas madiine laga saaray magaalada madiine laga qaxiyo khaybar loo qaxiyey iyo shaam ayib shirinta labaad iyo isa soo kulminta labaadi waa tee marka ee aayaddu ishaarayso qaar waxay leeyihiin waaqixintii uu qixiyey cumar ibnu khataab radi allahu canhu maxaa yeelay markuu nebigu dhintay kadib oo la soo gaaray khilaafadii abubakr cumar ibnu khataab radi allahu canhu yaa isagoo ku camalfalaya xadiidkii nebiga sal lla alay wasalam ahlulkitaabka ka saara jaziirat alcarab ayuu cumar wuxuu ka saaray wax alla wixii yuhuud ku noolaa jaziirat lcarab wixii khaybar deganaa uu qixiyey mar labaad baa qax labaad ku dhacay marka liwali lxashri marka waa saaridaa nebigu uu saaray thani xashrina waa cumar saaridiisii saas waa la dhihi karaa culamada qaarna waxay leeyihin liwali lxashri waa taas thani xashrina waa xashriga khalaa'iqdoo dhan maalinta qiyaamada laysu keeni doono oo xaggee laysu keenaya sham baa laysu keeni doona meeshay u qaxayso sham ma waa tii uu horeysay talabaadna khalqigoo dhan baa isu imaan doona halkaasaa laisugu keeni doonaya yani waxa weye labadaa tafsiirba waa laba tafsiir oo jira wey rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu tilmaamayaa nimankaasi awoodooda iyo xooggooda maynan la ahayn maydaan moodaynin inay baxayaan nimankani siday u diyaar garoobeen iyo dhufweysyaday qoteen iyo siday raashiin ugu kaydsadeen iyo siday niman ba'si iyo dagaalyahmiina u yihiin nimankanaa qaxayo oo iskood u qixi doona marnaba maydaan la islahayn maydaan moodayn ayib ayaga laftooduna waxay islahaayeen dhufaysyadan aad samaysateen baa ilaahay idinka dhicin doona saasaa iya laftooda ku jirta oo xagga ilahay wax idinka yimaada kuwana idinka celin doona xusuunta waxaa la yidhahdaa waa jamcu xisnin xisnigana waxaa la yidhahdaa waa dhufayska kor u dhisan waa guri guri aada u adag wey oo dhismihiisa la adkaynayo gudaha marka waa waasic buu ka yahay waxaa lagu kaydsanaya wax alla wixii raashiina iyo wixii loo baahanya dibadda looga baahaya o dhan baa lagu kaydsanaya meeshaasaa la gaaya marka dilaa lagu jiraya raashinkii la cuni lahaa waa ku yaalla busqulihii baa ku yaalla yani waxa wey dabkiibay ku haystaan wax alla wixii ereyadaa kasoo dhawaadana meelo saray saaran yihiinoo dariishadahay ka tooganayaan lagama soo agdhawaan karayo meeshaana wax alla waxay haysteen baa ugu jira madaafiic lagu garaacana ma jirta iyo sawaariikha waxa la isticmaalayo waa leebab iyo macnaa waxa wey iyo warma iyo wey waxba kama tari karaan marka waxaa lagu dagaalami jiray marka qaabkaasoo kale markay meelaha u galaan waa la dul degaya markaasaa go-doomin lagu samaynaya way ku jirayaan way ku jirayaan way ku jiraan soo raashinku dhammaan maayo qasab ama waa inay soo baxaan oo dagaalamaan ama waa inay isdhiibaan qaab noocaasa marka loogu dagaalami jiray xusuunta marka meelahaasaa la yidhaha iyaga laftooda waxay islaayeen meeshan aad gasheen ilaahay waa idinka celin oo iyadaa idinka mancinaysa islaayeen markaasaa rabbi subxaana wa tacala faataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu rabbi wuxuu uga yimid meel ayna filaynin oo malaysanan oo talo waa xaggee culimada qaar waxay leeyihiin faataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu odaygoodii la dilay buu ahaa ila kacb ibnu ashraf baa oday u ahaa kacb ibnu ashraf intaan ayaga yani duulaanka lagu qaadin nin wuxuu ahaa aftahan ah oo nebiga caayi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh shirqoolla fara badan la sameeyey nin ay xagga hooyo ay naas ka wada nuugeen oo yani waxa weye saxaabada ka mid ahaa baa loo diray iyo koox uu wato way soo dileen marka kacb ibnu ashraf dilkiisii qalbi jab iyo neel jab wuxuu ku noqday reer bani nadiir iyadoo kale aan la arkin maxaa yeele madaxii markii laga dilay waxoodii kaleeto waxay dareemeen in ay macnaha waxaway khatar ku jiraan fa ataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu waa qatlu kacb ibni ashraf tafsiir saasaa jira ama fa ataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu waxaa laga wadaa diridda uu nabiga nbig nebigiisa alla ku diray sallididda nabiga lagu salliday ee dagaal ku qaad la yidhi midaas in laga wadana waa suuroobi karaysa wa qadafa fii quluubihim arucba allah subxaana wa tacaala qalbigooda argagax buu ku riday cabsi iyo argagax baa quluubta lagaga riday wadnaha yani loo dhex dhigay inay baqaan oo cabsadaan waana tii nabiga ilaahay ugu hiiliyeyo oo nabigu uri sal lay slam nusurtu birucbi masiirata shahrin cadowgayga markaan u jiro bil meelshu inta loo socdo ayaa cadowga qalbigiisa waxaa la gelinayaa baqdin iyo naxdi argagax baa la gelinaya iyagooma loo imaanin bay sii cararaya rucdigaasaa ilahay qulubta ugeliya subxana watacala waqada fii qulubihim rucba yukhribuuna buyuutahum biaydihim waaydi lmu'miniina waxaa laga wadaa markii ay dhufaysyada ku jireen oo guryahooda dhex degan yihiin oo la yidhi qaxa oo magaalada madiine deganaan maysaane ka guura ayay bilaabeen guryahoodii inay iyagu fujiyaan wax alla wixii u qaadmaya albaab wixii dariishad ah wixii macnaha miis ah wax alla wixii awrtu qaadi karto inay soo fujiyaan oo ay awrta saartaan bay bilaabeen gurigoodiioo taagan bay iyagu gacmahooda ku fujinaya ku kharibayaan mu'miniintuna way kharibayaanoo hadda kor bay iyaguna ka soo galeenoo waa ciidankii oo kor buu ka fujinaya gurigii muminiintiina korbay ka soo galeenoo korbay ka fujinaya midda la yaab kale marka waxa weeye nimankii guryahay dhisteen oo dhex deganaa isku halaynayeen gacmahooda ku fufujinayay middaasaa waxay tahay wax lagu cibro qaato factabiruu ya uli labsaar bu rabbi ilahi subxana wa tacala waxaa kaloo suuroobi karaysaa guryaha inay u duminayeen oo u kharibayeen iyona muslimiintu intifacsani kolley kolley idinka idin seegiye oo gacantiina ka baxayey laakiin waxay intifacsadaan yena meeshaba ugu imaanay markaasay duminayaan oo kharibahayaan oo ila waa ka guurayaan xaasidnimo taa inay u samaynayaan iyadana waa suuroobi karaysaa macnaha factabiruu ya uli labsaari ku cibr qaata kuwaana qaato oo waa darsi wax lagu qaato wey nimankii shalayta halkaa isla joogay oo maanta guryahoodii duminhayo baqasha oo kaxayaay waa shay lagu cibro qaato darsi laga qaato ilahay ruuxuu maago iyo ummaduu maagana sidaa unbaa u dambaysa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay markaa qixiddaaba u roonay dheh haddii rabbi uusan horay ugu qori lahayn inay qaxaan tu ka daran baaba ku dhici lahayd dunya adduunkaaba lagu cadaabi lahaa hadda ayagoo bad qaba oo samato qaba oo carruurtoodii watoo dumarkoodii watoo xoolahoodii watay guureen sooma laakiin haddii aynan qixi lahayn oo isgiijin lahaayeen oo dagaalami lahaayeen adduunkaa lagu cadaabi lahaay oo waxaa laga dhigi lahaa in la qafaasho iyo in la laayaa laga dhigi lahaa lacadabahu fi dunya macnahaasa laga wadaa macna ee sidanaaba u roonaydoo inay qaxaan baaba danta ugu jirtay sabaxa waxaa nasahay lilahi ilahay waxaa nasahay maa fi samaawaati samaawaadka khalaa'iqda ku sugan iyo wamaa fi lardi iyo dhulka khalaa'iqda ku sugan wa huwa alle alcasiizu midka qaalibka wey huwa alle alladii midka wey akhraja bixiyey aladiina kuwii kafaruu kufriyey oo min ahli lkitaabi kitaabka ehelkiisa oo min ahli lkitaabi kitaabka ehelkiisa ah ama ka mid ah min diyaarihim guryahooda ka bixiyey liwali lxashri shirintii ugu horeysay ama isa soo kulmintii ugu horeysayna saaray oo talabaad waa tii cumar dheh ama waa xashriga khalqiga maa dantum ma aydan malaynayni mu'miniintii wa an yakhrujuu inay baxaan muddadaa gaaban inay isku dhiibayaan idinlama ahayn waxaa la yidhahdaa lix beri meelahaas ayaa xisaarka lagu hayay wadannuu waxay maleeyeen annahum ayagu maanicatuhum mid ay reebayso inay tahay xusuuluhum dhufaysyadoodu kuwa ay ka reebayso min allahi alla xaggi kuwa ay ka mancinayso xagga alle ciqaab kaga timaada dhufaysyadooda inay ka hor istaagi oo ka celin bay moodayeen fa ataahum allahu alla u yimid min xaysu meel buu uga yimid lam yaxtasibuu ayna filanin meelayna filanaynin oo maraysanaynin baa laga soo galay wa qadafa wuxuu riday fii quluubihim quluubtooda dhexooda wuxuu alla ku riday alrucba argagax iyo fulaynimaa lagu riday yukhribuuna xaal ay kharibayaan buyuutahum guryahoodii ay kharibayaan oo alaabtii ka guranayaan darishadihii albaabadii ka fusay wixii u fuqi karaba ama ma ahe yaan lagu intifaacin gadaashiina darteed bay u kharibayaan wa idi lmu'miniina mu'miniinta gacmahoodana way ku kharibayaanoo waa ciidankii kor ka soo galo oo guryaha soo galay factabiruu ku cibra qaato kuwaana qaata arrintaa iyada yaa ulil absaari aragyada qalbiga kuwa u saaxiibka aho aragga qalbiga kuwa qalbigooda wax arkayo wax fahmayo kuwaasoo ku cibra qaata ummaddu hadday ilaaha iyo diintiisa ka hor timaado oy isku taagto akhiran inay saa ku dambayso awoodeeda iyo tabarteeda iyo faankeeduna uusan iba ka ahayn taa iyada ah ka qaato waa darsi wax lagu qaato way macana walowlaa an kataba inuu qoray haddii lala yahay allahu alle calayhim korkooda inuu ku qoray aljalaa'a qixitaan dushooda inuu ilaahay qixitaan horay ugu qoray haddayna jiri lahayn lacadabahum wuu cadaabi lahaa fi dunya adduunyada dhexeedu ku cadaabi lahaa bilqatli wasabyi wax la laayi iyo wax la qafaashaa laga dhigi lahaa walahum waxaana usugnaaday fi laakhirati aakhira dhexeeda cadaabun cadaab baa usuabunaari naarta cadaabkeeda usugnaaday adduunkana saasa loo galay aakhirana cadaabkaasi leey dalika kaas oo in sidaasi loo gala ihi biannahum sababtiisu waxa weeye annahum iyagu shaaquu inay la dhinactameen allaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa inay la dhinactameen waman ciddii yushaaqi la dhinactamta allaha alle ruuxi dhinacsamo oo dhankuusa mooyaane dhinac kala aada fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu mid ay adag tahay wey maa shaygii qatactum aada goyseen oo min liinatin geed timir ah geed timireed ah ow amase taraktumuuha aad ka tagteen mu'miniintiiyow qaa'imatan xaalay tahay mid taagan calaa usuulihaa jiridaheeda mid ku taagan xaalay tahay fabiidni illahi idanka ilahay sababtiibay labadu ku ahaadeen iyo waliyukhziya iyo inuu hoojiyo darteed alfaasiqiina kuwa ilaahay diintiisa ka baxay inuu hoojiyo wamaa shaygii afaa'a uu celiyey allahu alle wixii uu soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa dushiisa ku soo celiyey minhum reer bani nadiir xaggooda uu ka soo celiyey famaa awjaftum ma iidaan kicinin oo maydaan eryin calayhi kaa korkiisa min khayrin wax fardaa maydaan ku kicin farda idinku kumaydaan kicinina maydaan ku eryin walaa rikaabin geel la fuushan yahayna maydaan ku kicinin walaakina allaha allah sayusallitu sallida rusulahu rusushiisa wuxuu ku sallidaa calaa man yashaau ciduu doono korkooda ku sallida wallahu allana calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiirun midkii awoodo wey nimankaa waxaa saa loogu galay mataqaana sababtu waxa weeye dhinacii alla jeexay mooye dhinac kale jeexdeen ruuxii alla dhankuu jeexa mooyaane dhinac kale jeexdana waa in sidaa loo galu isdaahilaa ciqaabta ilahay waa adag tahay subxana saa unbaa loo ciqaabay saas way macanaha ilaahay tcibaad tawxiidku jeexay sunnaduu jeexay akhlaaqduu jeexay mabduu jeexay dhinacuu jeexay oo dhinac kaluu jeexday ninkani waxyaaba kaluu samaysay muslimiintu markay reer bani nadiir dagaalkiisa galeen oo dhulkoodii ay tageen waxay sameeyeen beerihii timirta ahaa baa waxay ku bilaabeen inay gubaan qaarna ay geedihii googooyaan meeshaas waxaa ka soo baxday inay yahuuddu tidhaahdo maxamedow nin muslixoo wanaag ka shaqaynayaad ahayd ee maxaad hantida iyo beeraha u gubaysaa bay ku yidhahdeen ama u googooynaysaan su-aashaas allah ka jawaabaya marka waxaa la yidhi wixii geed timirood goyseen ama iyadoo jiriddeeda ku taagan aad ka tagteen labaduba waa idan ilaah iyo fasaxiisa aad ku samayseen waa hawl ilaahay maamulaya soomali labadaba waa laydin ogolaaday waxaad gubteen iyo kaad goyseenna idan ilahay baad ku samayseen midkaad iska dayseen oo isagoo taagan aad ka tagteenna idan ilahay buu ku dhacay taasi waa sabab sababta labaadi waxa weeye waliyukhziya alfaasiqiina cillada xikmadda kale ku jirta waxa weeye gaaladan ilaahay jidkiisa ka baxday in lagu hoojiyo qalbigooda lagu dilo oo markay arkaan hantidoodiiyo gubanaysa iyo beerahoodiiyo gubanaya iyo waxoodiiyo soo baaba'ay qalbi jab inuu ku dhaco waliyukhziya alfaasiqiin labada arrimood waxaa markaa kadib laga hadlay xoolihii reer bani nadiir ay ka qaxeen xoolahaasaa la maamulayaayo ilaahay baa subxaana wa tacaala maamulaya sidee baa loo qaybinaya nimankan xoolaha hanti badan bay ka tageen hantidii baa gacantii muslimiinta soo gashay see baa loogu talinaya marka meeshaa marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa hantidaa inteedii badnayd uu ka dhigay waxna reerihiisuu u dhigay waxna muhaajiriintii buu siiyey ansaarta iyaga wax badan lagama siinin maxaa yili reer ansaareed iyagu magaaladoodii bay degaanayo dee hantidoodii iyo beerahoodii waa ladnaayeen nimankan laakiin qaxa ku yimid ee rafaadsan waa muhaajiriin bay ahay waxoogaa waxaad moodaa marka hadal baa meeshaa ka soo baxayo malaha qaabkan xoolaha loo qaybiyey baa waxoogaa hadal ka yimid rabbi subxaana wa tacala xoolihibuu marka qaybinaya waxaa la yidhi waxaa ilaahay soo celiyo reer bani nadiir ilaahay rasuulka uga soo celiyey reer bani nadiir baa laga soo celiyey rasuulkaa loo soo celiyey waxaad moodaa inay markii horeba dhac ku haysteen sooma ma afa allah ba ila fay baa laga cabiray xoolo ka maqnaayo usoo noqdaa laga dhigay waxaa ilaahay rasuulkiisa u soo celiyo reer bani nadir uga soo celiyey idinka muslimiinta ihi maydaan fardo iyo geel toona ku kicinin oo maydaan ku weerarin amaad idinku intaad u baxdeen dagaal idin dhex maray oo dhaawac iyo dhimasho iyo dagaal iyo rafaad aad ku gasheen maya arrintu waxay ahayd oo nimankii markii la duldegoo la yidhi waa laydin baabi'inaya baqdin baa ilaahay qalbigooda geliyey kadibna heshiis qaxitaanay bay markiiba waafaqeen waxay ogolaadeen inay qaxaan marka ilaahay baa arrintan ka shaqeeyey idinka waxba maydaan ku noqonin dagaal maydaan ku gelin farda maydaan ku kicinin geel maydaan ku weerarin waxba maydaan sama laakiin allah rasuulkiisa ku salliday cidduu doonuna ku sallida hawshan aan marka qaybintooda uga dambeeyana le rasuulka allah iyo rasuulkiisa uga dambeeya oo xoolahan siduu rabuu alla u qaybinayaa saasaan leeyi maxaa yeelay idinku wax maydaan ku noqon waxaa ka gedisan suurat lanfaal taan kusoo marno waclamuu anamaa hanimtum min shayin taasi haniimada ay ku dagaalamaan bay shan meelood marka loo qaybinaya afar meelood raggii dagaalka galay baa iskale soo ma laakiin middani waa ka gedisan tahay oo fayga waxa la yidhahdaa waa xoolaha ay gaaladu inta la cabsiiyo uun iyagoo lala dagaalamin ay ka qaxaan oy ka cararaan taasi waxaa la leeyahay taladeeda alliya rasuulkaa iska leh maaha inaad idinkii ciidanka ahaa ama aad tidhaahdaan waxbaan ku leenahay ama annagaa le oo xaq u lima sidii la doonaa loogu maamulaya masaalixda muslimiinta lagu bixinaya saasaa macnaha la leeyahy ayib aayadda ka dambaysana waaba la gudagalayba qaybintii way macnaha dalika arrinkaas oo nimankaa dulka la mariyey ah biannahum sababtu waxa weye annahum iyagu shaaquu inay la dhinactameen allaha alla iyo rasuulahu rasuulkiisa waman ciddii yushaaqi illaha alla la dhinactanta oo khilaafta wey fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu mid ay adag tahay wey maa shaygii qatactum aada goyseen oo min liinatin geed timireed ah aw amase taraktumuuha aada ka tagteen qaa'imatan xaal ay tahay mid taagan calaa usuuliha jiridyaalkeeda korkeeda xaal ay tahay mid ku taagan jiridaheeda korkeeda xaal ay tahay mid ku taagan aada ka tagteen he fa biidni illaahi idanka ilaahay iyo fasaxiisa sababtii bay ahaatay labaduba iyo waliyuqziya iyo inuu hoojiyo darteed alfaasiqiina kuwa ilaahay diintiisa ka baxay kuwa inuu ilahay hoojiyo sababteed idan ilaahay sababtii iyo xikmadda oo midaasa macnaha wamaa shaygii wamaa shaygii afaa allahu alla uu soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa korkiisa ku soo celiyey minhum reer bani nadiir xaggooda uu uga soo celiyey famaa awjaftum maydaan erinin ama maydaan kicinin calayhi korkiisa maydaan ku erin ama maydaan ku kicinin min khaylin wax farda ah walaa rikaabin iyo geel la fuushan yahay toona rikaabku waa geel la fuushan yahay walaakina allaha allah sayusallitu sallidi rasulahu rusushiisa wuxuu ku sallidaa oo ku diraa calaa man yashaau ciduu doonuu alla ku diraa subxana watacala ilahay baa rasuulkiisa diray oo nimankan ku diray qalbigana argagaxa geliyey qixidana ka keenay hawsha hawl ilahay wataw ayib wallahu allana calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiirun midkii awoodo wey maa shaygii afaa allahu alla uu soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa korkiisa uu ku soo celiyey min ahli lquraa degmooyinka dadkooda xaggoodana uu ka soo celiyey ama kuwan ha noqdo ama kuwo kaleba ha noqdeen ummadaha meelaha degan degmooyinkoodana laga soo celiyo hee falilaahi ilahay buu usugnaaday walirasuuli iyo rasuulka iyo walidilqurba dadka qaraabtinimada u saaxiibkae nabiga qaraabadiisa sal ly slam iyo walyataama agoonta iyo walmasaakiini dadka masaakiinta wabni sabiili iyo socotada kay laa yakuuna maxaa sidaa loogu maamulaya kay laa yakuuna inaysan ahaanin darteed xoolihii inaysan noqonin duulatan mid wareega bayna alagniyaai maalqabeenka dhexdooda mid ku wareega inuusan noqonin darteed baasaa loo yeegay xooluhu inaysan maalqabeenka uun ku wareegaysanin ee dadka baahan uu gudbo oo minkum idinka idinka mid wamaa shaygii aataakum uu idin siiyey alrasuulu rasuulku wuxuu idin siiyey fakhuduuhu qaata wamaa shaygii nahaakum uu idinka reebo canhu xaggiisana fantahuu ka joogsad oo ka reebtooma wattaqu llaha allana iska jira ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay weye xoolihii fayga ama reer bani nadiir ha laga qabsado ama kuwo kaleba ha laga qabsade xoolihii faygii gaaladu ka qaxday saasaa loogu taliyey oo rabbi wuxuu leeyahay degmooyinka ahlulquraaga waxaa laga wadaa ama ha noqoto qura bani nadiir ama degmooyin dambe oo dib dambe oo muslimiintu iska heli doonaan ha noqdeen saas maana marba hadday fay noqdo xoolaha laga cararaayo xoolahaasi lilahi walirasuul alla iyo rasuulkiisa iskale ilahay baa talada laba maana ilahay baa u talinaya kadibna rasuulkaa xaq u leh ayib qaraabada rasuulka xaq u leh walidilqurba dilqurba macnaha waxa weeyaan ama waa inta sekada leh banilmutalib iyo banu hashim yani intay sekadu xaaraan ka tahay waa dhila ama ma ahe qaraabadiisa guud ahaan baa laga wada walyataama agoonta iyo walmasaakiini iyo wabni sabiili dadka socotada ah ee jidkii ay hayeen sahaydu kaga go'day wey dadka socotada ee sahaydu ka go'day baa ibnu sabiilka laga wada dadkaasaa iskale adiga waxa weeye xoolaha fayga ah ninka markaasi booskii nebiga sal ly slm ummadda u jooga ee imaamka ahoo madaxda u ah ninkaasaa maamulkeeda iska leh masaalixda muslimiintu lagu bixinaya danaha muslimiinta kii baahan buu wax ka siinaya miskiinku wax ka tarayaa wixii yani waxa weeyaan wuxuu uga dhigayaa awqaaf buu muslimiinta uga dhigayaa hadduu doono siduu nabigu sameeyey sal lay slam qaar rug iyo ciidamo iyo waxbuu iyo qalab iyo waxbuu ugu iibin karaa soomart xoolaha fayga masaalixdaasaa lagu bixinay saas daraaddeed nabigu wuxuu ku samayn jiray sal lay waslam hal sano reerihiisa biilkooda markuu ka dhigo wixii soo hadhay nebigu wuxuu ku bixin jiray masaalixda iyo danaha caamka khaasatan fardaha lagu dagaalamo iyo hubka macnaha lagu dagaalamo iyo qalabka ciidanka ayuu nebigu gelin jiray salawatu rabbi waslamu aleyh saas maana marka haddana masaalixdaa guud un baa lagu bixinaya imaamkaana marka mukhayar u ah oo isagaa khiyaar u leh xoolihii sidaa ku yimaada inuu kolba meeshii ku habboon uu mariyo isagaa xaq u leh macnaha dadkan maxaa loo siiyey waxaa loo siiyey xikmad xeel dheer baa meeshan ka muuqata kay laa yakuna duulatan bayna alagniyaai minkum xoolaha waxaa la diidayaa dadka hantiilayaasha ah ee maalqabeenka ah keligood inay uun xooluhu ku dhex wareegaan taasaa la diiday oo waxaa la rabaa xooluhu inay u gudbaan dadka baahan ee danleyda ah waa xikmad aada xeldheer wey xikmad aada xeldheer wey yacni waxa weeyaan haddii xoolihii uun ay ku wareegeystaan inta waxaysato xoolihii dawladda xoolihii dadweynaha jaanisiyadii haddii inta waxaysato keliyata la siiyo bulshadii laba qaybood bay noqonaysa qayb rafaadsan oo bogga dhulka ku haysa oo nolol ahaan tacbaan u ah iyo qayb dabaqa sare ah oo taraf iyo macnaha daacaqudhan la dhimanaysa labadaas wad baa la noqonaya xoolihii koox yar bay gacantooda ku ururaya taasi waa midda ra'samaaliyada handigoosadka nimanka la yidhahdo yani waxa wey iyo nidaamka la yidhahdo dhaqankiisa inuu sharikaad iyo rag koox ah oo iyagiyo madaxdu wada shaqaystaan uun dhaqaaluhu ku ururo dawladduna intaa jaanisyada siiso ummadda inteedii kalena faqri mudqica inuu ku habsadaayey waa dhaqanka ra'samaaliyada iyo hantigoosadka wey saas wey maana marka kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaai minkum xoolaha waxaa la doonayaa inay qaybsamaan oo bulshada qaybaheeda kala gedisan ay u qaybsamaan wixii waxtar dawladeed ah kan looguma talagelin hantida haystee waxaa loogu talagalay ka baahan xoolaha soo gala muslimiinta ninka madaxda waa inuu u sarfiyo meesha baahida iyo bulshada qaybteeda baahan halkaa inuu gaarsiiya la doonaya laakiin xoolihii hadday laisku celceliyaan intan tadaata madaxda ka agdhow ama dhaqaala haysatahay macnaa waxa wey fasaad baa markaa imaanay ayib maxaa yeelay intan baahani intan wax haysata raalli ka noqon maya nin baahan baad la joogtaa adiguna waa beregsan tahay ha idaayo yuusan tuug noqonin oo yuusan idilin ma war soconaya ya nabad waa inay jirto adiguna waxaad doonaysaa inaad dusha kaga fadhido oo wax walba haysato asaguna uu gaajaysnaadoo derbiga jiifo ma saasaad doonaysaa inaad nabad ku sacto maya waa inuu tuug noqdo wixiisa iibsado xoolahaagaa siduu kaaga qaadan lahaa ka shaqeeyo adduunku muxuu la degi layahay midlata adduunku wuxuu la degi layahay niman yar baa adduunka xoolihiisii haysta dawladuhuna taageerayaan oo garab siinayaan oo la shaqaysanayaan adduunweynaha intiisii gelina gaajaa baabiinaysa intii kale marka waa inay wax kharibaan oo wax dilaan oo wax laayaan wy maana haddii la doonayo adduunku inuu dego waa in dadkaa baahan wax la soo gaarsiiyo soo saas ma nabad markaasay imaanaysa si kale nabaday ku imaanaysa macana kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaai minkum shareecada islaamku u fiirso haddaad matalan zakada fiiriso fayga haddaad fiiriso yacni bangiga ama baytulmaalka waxyaalaha soo gelaya dadka loogu talagalay ee in wax lagu tara loogu talagalay waa bulshada qaybteeda baahan wa soo saas ma bulshada qaybteeda baahan baa baytulmaalku sidiisaba u yaallaa amaa ninka waxayste isagu baahani uma yaallo isaga isagaa isku filan saas way maana saasaa manaa xikmadaasaa ku jirta rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wixii rasuulku uu idin siiyo qaata wuxuu rasuulku idinka reebana ka reebsano wuxuu rasuulku idin siiyo waxaa laga wadaa qaybinta xoolaha rasuulka uga dambeeya ko wixii mabaadiya ee awaamir ah ee takaaliife rasuulku idin siiyo sidaa ku qaata wixii rasuulku idinka reebo ha aadina wuxuu idinka reebo dhaqan ah akhlaaq ah yani waxa wey ficil ah hadal ah wuxuu idinka reebana ka joogsada sidaasaan leey allana subxana wa tacala iska jira maa shaygii afaa allahu alla uu soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa korkiisa uu ku soo celiyo min ahli lqura yani degmooyinka xaggooda degmooyinka dadkooda xaggooda uu uga soo celiyo falilaahi alla iyuu usugnaaday iyo walirasuuli rasuulku usugnaaday aliya rasuulkiisa qaybinaya wy mana iyo walibilqurba iyo kuwa qaraabtinimada u saaxiibkee nebiga xigaalkiisa ah iyo walyataama iyo dadka agoonta ah walmasaakiini iyo masaakiinta dadka dallayda waxba haysanin wabni sabiili iyo socotada sahaydu ka go'day kay laa yakuuna waxaasaa loogu maamulay xoolaha kay laa yakuuna inaysan ahaanin darteed xoolihii duulatan mid wareegta bayna alagniyaai maalqabeenka dhexdooda mid ku wareegta inaysan noqonin oo minkum idinka idinka mid maalqabeenka muslimiinta kamid oo inaysan ku dhex wareegaysanin sidaasa loogu talagalo iyaga dhexdooda ka baxdo bulshada qaybaheeda baahan ay gaadho wamaa shaygii aataakum uu idin siiyey alrasuulu rasuulku idin siiyey fakhuduuhu qaata wamaa shayga nahaakum uu idinka reeba canhu xaggiisana fantahuu ka joogsada oo ka reebtoono wattaqu llaha allana iska jiraan ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay weye xoolihii reer bani nadiir sidaasaa loo qaybiyey muhaajiriintii ayaa lagu hormariyey xoolaha fayga ah mu'miniinta saddex kooxood oo ka mid ah leh saddexdaasi waa muhaajiriintii kow kooxda labaadna waa ansaar kooxda saddexaadna waa qoladaa hore kuwii wanaagga ku raacay saddexdii qolaa saddexdan aayadood ba lagu sheegaya lilfuqaraa'i bay u sugnaadeen xoolahaas xagga hore ku ceg yani waxa wey welidil qurba baa lagu cadfaya lilfuqaraa'i bay u sugnaadeen faygu xoolaha gaalada ka soo noqday ee gaaladu ka tagtay lilfuqaraa'i bay u sugnaadeen kuwa baahan almuhaajiriina ee soo hijira alladiina kuwaasoo ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahooda laga bixiyey wa amwaalihim iyo xoolahoodii laga saaray yabtaquuna ayagoo raadinaya fadlan dheeraad oo min allahi alle xaggiisa ka ahaaday wa ridwaanan iyo riddo ilah iyagoo raadinaya baa guryahoodiiyo deegaamadoodi suruna way hiilinayaan allaha alle ayay u hiilinayaan wa rasuulahu iyo rasuulkiisa iyagoo u hiilinaya ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alsaadiquuna kuwa runta sheegay oo iimaanku dhabta kaya iyago qola waa qoladaas waa qolada koobaado waa muhaajiriin muhaajiriintii nabiga sal lay wasalam yani deegaankooda iyo dhulkoodii uusan madiine ahayn asal ahaan ee meelo kaleeta ka yimid sida maka iyo meelo kaleeto kasoo qaxay oo diintooda la soo cararay xoolahay lahaayeen iyo guryahoodii iyo qaraabadoodiina ilaahay dartii looga soo eriyey ilaahay dartii uga soo tegay waxay usoo tageen fadli ilahay bay raadinayaan rido ilaahayna way raadinayaan diin ilaahayna way u hiilinayaan intaasay usoo tageen ilaan markay maka joogeen oo reerahooda dhex joogeen mayna baahnayn rag magacle bay ahaayeen guryahoodiiyo deegaankoodii bay deganaayeen ilmaadeeradood bay dhex joogeen mayna baqayn maxaa keenay in ay soo cararaan oo dhulkoodiiyo xoolahoodiiyo guryahoodiiyo waxay ka naxeenba kasoo tagaan waxay kasoo tagayo sababtu ay tahay waxay doorteen allah subxaana wa tacaala fadligiisa ridihiisa iyo diin ilahi inuu hiiliyaan intaasi dadka usoo baxayo guryahooda saa looga soo saaray kuwaasi rabbi subxaana wa tacaala ayaa iskale xoolahan fayga kuwaasa iskale kuwa ayaana saadiquunaho iimaanka ay sheeganayaan kuwa runta ka sheegay kuwa iyaga maxaa yeele ruuxa inuu iimaanka uu dhab ka yahay waxaa lagu gartaa iimaanka iyo shay uu jecel yahay markay isu qabtaan iimaanku yuu doortaa markay isu qabatay gaalnimo ay gurigooda ku joogaan xoolahoodana ku dhaqdaan magaaladoodiina ku deganaadaan iyo iimaan ay la qaxaan oo xoolahooda uga tagaan oo guryahoodii uga tagaan oo deegamadoodii uga tagaan labadaas markay ugu isu qabatay waxay doorteen iimaankii dhibkaa weytay marka waa saabiqiinta iimaanku dhabta ka yahay iyagu sheegad maaha waa dad iimaanku dhabka yahay saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala saas daraaddeed baa rasuulku sal lla lay waslam xoolihii reer bani nadiir laga qabsaday iyo fayga intiisa badnaa muhaajiriin buu nabigu siiyey salawat rabbi waslamu caleyh sababta iyagaa baahnaa bulshada qaybteeda baahan ee dhibku haya iyagay ahayn macnaha lilfuqaraa'i bay usugnaadeen yani waxa weye xoolahaasi lilfuqaraa'i bay usugnaadeen almuhaajiriina ee hijrooday alladiina kuwaasoo ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahoodii laga bixiyey wa amwaalihim iyo xoolahoodii yabtaquuna iyagoo raadinaya fadlan dheeraad oo min allahi alle xaggii ka ahaaday ama min allahi xagga allay dheeraad ka raadinayaan dheeraad bay roodinayan wanaag bay doonayaan wa ridwaanan iyo rido oo wayansuruuna hiilinaya allaha alle iyo rasuul rasuulkiisa iyagoo u hiilinaya kasoo baxeen manaa wax wey laga soo saaray ulaaika kuwaas hum iyaga ayaa alsaadiquuna kuwa runta sheegay oo iimaankooda daacadda ka away wladiina kuwa ayaa iskale waa qoladii labaad wladiinadu waxaad iyadana ku cadaftaa lilfuqaraa'ida ku cadaf ama lidilqurbaani hore ku cadaf wladiina kuwiibaa iskale xoolaha fayga ah tabawa-uu degay addaara daarta madiina degay wliimaana iimaankana degay min qablihim muhaajiriinta hijradooda ka hor daarta madiinana way degeen iimaankana way dhex degeen kuwaasa yaa kuwa labaadee faygala ah yuxibuuna xaal ay jecel yihiin man ciddii haajara hijroota ilayhim iyaga usoo hijroota xaal ay jecel yihiin walaa yajiduuna ma helayaan fii suduurihim laabahooda dhexdooda ka heli maayaan xaajatan wax baahi ah xasad iyo xasaasiyadooda ka heli maayaan mimaa kii dartii uutuu muhaajiriinta la siiyey shayga muhaajiriinta la siiye dartood qalbigooda ka dareemi waaya wax baahi ah saas manaa ciil iyo wax baahi ah iyo xasad hore ayb wayu'thiruuna way doorayaan calaa anfusihim nafafyaalkooda korkooday ka doorayaan naftooday ka doorayaanoo walaaladood bay u doorayaan walow kaana haba ahaato bihim iyaga khasaasatun gaajo daran iyo baahi daran haba ku sugnaatay gaajo daran iyo baahi daran haba haysee naftooday ka qaadayaan walaaladood bay u doorayaan waman ciddii yuuqa la ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakaylnimadeeda laga ilaaliyo fa ulaa'ika kuwaas hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah waa qoladii labaadoo waa ansaar ansaari waa saxaabadii magaalada madiine deegaankoodu ahaa nabigana soo dhaweeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadii walaaladooda ahay markay soo hijroodaanna magaalada madiine kusoo dhaweeyey bay ahaayeen qoladaa wey macna waxay mar alla markay muhaajiriintu magaalada madiine yimaadeen ansaari gacmo furan bay kusoo dhaweysay ilaahay uu ammaanay subxaana watacaala waxay u bandhigeen waxay yidhaahdeen rasuulka sal alay slam ba waxay ku yidhaahdeen annagiiyo walaaladana ree muhaajiriin xoolaha anaga noo qaybi rasuul allah oo iyagana qaybsii annagana qaybna sii beeraha naga iyo dhulkanaga iyo xoolaha naga wafwa markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal alay slam maya markaasaa waxaa ihi waayahay hadday aadan noo qaybinaynin shaqada ha qabtaan annagu beerihii baan leenahay ayaguna beerihii ha ka shaqeeyeen wixii ka soo baxana aan qaybsanno waayahay buu nabigu yiri sal alay slam saasay hawshaad marka hawsha beeraha iyo qabashadooda iyo muhaajiriin baa qabanaya qoladana beertii iyo dhulkii bay leeyihin wixii ka soo baxana way qaybsanaya tii hore ee macnaha ahayd hala qaybiyo markuu nabigu diiday tanay soo bandhigeen wixii xoole ee lasoo qabsadana inta badan waxay dhihi jireen walaaladanada muhaajiriintaasi maalan xoolihii baxrayn sida bukhaari ku taalla markii nabigaa u yimaada sal alay wasalam nabigu wuxuu damcay inuu ansaar wax badan siiyo markaasaa waxay dheheen la ilaa an taqtaca liikhwaanina min almuhaajiriin bay dhehen maya anagu ma qaadanayna dheheen ilaa aad walaalnadanada muhaajiriinta aad wax badan u goyso soo maarta sidaasay ahay ridwaanullahi calayhim gacmo furan bay kusoo dhawaayeen waxoodii bay la qaybsadeen ilaa heer waxay gaadheen xataa qaarkood dumarkoodii inay u furaan qisadii cajiibka ahayd maala sacd ibni rabiic iyo cabdiraxmaan ibni cawf markuu nabigu walaalayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh sacd waa kii ku dhihi jiray cabdiraxmaanow waxaan ahay ree ansaareed ninka ugu xoolo ragga ugu xoolo badan baan ku jiraa afar dumarna waan qabaa adiguna ninkaas xoolihiisi iyo dhulkiisiiba kasoo tegay baata waxaad samaysaa dumarkayga afarta ah intaad fiiriso mid alla midii kuugu aada u bogto waan kuu furayaa way ciddo tirsan marka kadibna gurso xoolahaygaas iyo beerahaygaana laba qaybood baan ka dhigaya qaybna qaado qaybna anaa reebanaya cabdiraxmaan waa midkuu yidhi marka ilaahay beertaadii iyo xoolahaagi iyo xaasaskaaga waxa kuu barakeeye suuqa xaggee weyaan suuqa magaalada itus buuli suuq haddaad rabto wakaasu yidhi cabdiraxmaan suuqii buu aaday nin ganacsadaa buu ahaayo wuxuu kala rogrogaba markii dambe suuqiibu wax ilahay uga sahlay subxana watacala taajir buu noqday isaguna somal macnaheedu waxa weye iskaba dhaaf xoolo laysa siiyee ansaari muhaajiriin waxay u quudheen xataa dumarkoodii inay u furaan somal adigu yaa dumarkaaga siin lahayd xoogaa xoolaa inaynu sisinno waa laga yaabaa laakiin ma jiraan inaad dumarkaaga siin lahayd waa xaaskaaga u fur lahay ya abad yani waxa weye iimaan meeshay ka gaadheen taskiyadan ilaahay siinayo subxaana watacala iyo ammaantan u ammaanaya bilaash ma bilaash ma ilahay bilaash wax isagama ammaano subxana watacala saas wey macnaha nimankaasaa marka rabbi subxana watacaala ammaanaya wixii ay walaaladood la siiyey oo xoolaha caamkaa laga siiyey qalbigooda in yar oo xasaasiyada ma gelin ansaar saas wey macana haba yaraatee kamayna xumaanin xasadna ma gelin bal way la jecel yihiin walaaladood in la siiyo oo lagu khaas yeelo macnaha waa bal iskaba dhaafa wayuutiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaas ayagoo baahan oo baahi daran ay hayso bay intay naftooda ka qaadaan bay walaalnadood ku horumarinayaan waxay kusoo degtay aayadda qaybteedaasi sida saxiixulbukhaariga iyo qaybka kusugan nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh nin baa u yimid baahan markaasaa wuxuu ku yidhi rasuul ilaahayow caawa martigeliya rabaa waana baahnahay baahi buu sheegtay nabigu saxaabadiisiibu wuxuu ku yidhi caawa ninkan yaa iga qaadaya oo ii martigelinaya waa markii guryihii nebiga waxba laga soo waayey kadib hal guri oo wax ninkan kaata marti martigeliyey wax ku bilaabna la waay waxba guryihii nebiga laga soo waayy markaasuu nabigu saxaabada ubandhigo wuxuu yihi caawaya ninkan ii martigelinaya nin saxaabada kamid ah rasul ilahi anaa martigelinaya wuu kaxeeyey xaaskiisiibuu ugoyay wuxuu yihi ninkani waa nebigu marti u yahay caawa wanaaji buu ku yidhi waxay tiri war maxaa wanaajini ilmaha jalkoodii mooyaane wax kale maba hayin maxaa guriga yaallo ku wanaajibay markaasuu yihi waxaad samaysaa ilmaha maaweeli buu ku yidhi ciyaarsiyo maaweeli xilligay seexan jireen marka la gaadhana seexi iyagoo gaajaysan waxoogaagaad carruurta ugu talagashayna ninkan soo sii aniga adigana markuu isagu raashinkii banaanka ku cunayo waxoogaag yara ilmaha loogu talagalay guriga intaad ina geliso aynu afka dhaqdhaqaajinoo kaga majaqmajaqsiino sidii wax wax cunahayo kale macnaha waxa way si uu u dareemo in raashiinkii la qaybiyey oo keligii aan la wada siinin ilaan hadduu dareemo keligii inuu raashiinka la wada siiy waxbuu soo rega waa xishoonaya sooma si uu wada cuno saasaa isagiina gaajo ku seexday xaaskiisiina ku seexday carruurtiina gaajo ku seexday waagu markuu baryabu nabigu kusoo galay salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasaa rasuulku wuxuu yihi rabbi xalay wuxuu la yaabay waxaad samayseen wuxuuna soo dejiyey aayadan wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa sidaas wey maanaa marka aayadan tilmaamahaasaa rabbi subxaana watacala ku tilmaamay kulli waa dhacdooyin dhacay wax dhacay oo rabbi inoo sheegay subxana watacala waaladiina kuwa ayaa iskale fayga tabawa'uu degay addaara daarta madiine degay kuwii daarta madiine degay waliimaana iimaankana degay saa waa la dhigi karaa oo iimaanka sida ay u makansadeen baa laga dhigaya sidii iyagoo dul degay oo kale dhul ay degan yihin oo kalea laga dhigaya ama waliimaana ficil kalaad usoo qadariyo wa akhlasuu khaalis yeelay aliimaana iimaanka khaalis yeelay min qablihim muhaajiriinta hijiradooda ka hor intayna muhaajiriin soo hijroonin oo madiinay sii deganayn bay iimaankana ku qaateen hijrada ka hor macna yuxibuuna xaal ay jecel yihiin bay leeyihiin fayga wax ku leeyihiin man ciddii haajada usoo hijroota ilayhim iyaga usoo hijroota cid alla ciddii usoo qaxdo u timaado walaalkooda waa jecel waa ku farxaya saas wey maana waa meesha hadda waxa weeye haddii adiga oo macnaha waxa weeyaan ama wax hayso ama haysanini haddii culays yimaado dad ay soo qaxaan la yidhahdo war muslimiin baa meeshan soo degay waxtar war balaayada maxaa soo qaxiy bayna odhan naga ma jeclin soo ma culays baan u arkan ayagu laakiin waa jeclahay yuxibuuna man haajara ilayh walaa yajiduuna ma helayaan fii suduurihim laabahooda dhexdooda ka heli maayaan xaajatan wax baahi ah mimaa yani ama hunguri ma hunguriyeynayaan oo ma xasdayaan oo xasaasiyad kama qabaan mimaa kii xaggiisa uutuu muhaajiriinta la siiyey shayga muhaajiriinta la siiyey qalbigooda baahi inay u baahan yihiin ka heli maayaan hunguri ka qaban maayo maana ama qalbigooda xasad ka heli maayaan muhaajiriinta waxa la siiye dartii waxoogaga la siiye ku xasdi maayaan way la jecel yihiin wayu'tiruuna way doorayaan calaa anfusihim nafafyaalkooda korkooday ka doorayaan oo walaaladood bay ku horumarinayaan walow kaana haba ahaato bihim iyaga khasaasatun baahi iyo gaajo daran ayaga haba ku sugnaatee ayagoo gaajo daran hayso bay haddana walaaladood ku horumarinayaan oo siinayaan barbina subxana wa tacaala waman ruuxii yuuqa la ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadeeda laga ilaaliyo oo bakaylnimo cudurkaa ilaahay ka dhowraayay fa ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah hada wabilahi tawfiq wa sali allahuma wa sallam ala nabiyina muxamedi wa ala alihi wa saxbi waslem